الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacaano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqada maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa mashaakilka dadka ka haysta tarbiyada awlaadda barnaamijka waxaa marti inoogu ah sheekheenna sheekh cabdililaah sheekhana marka hore soo dhowow waa dhowhe ku dhawaacda andalusa ku dhawaah waa tahay n sheekhana intaan u gudbin n sulbiga mowduuca sheekh cabdililaah iyo cilaaqada kala dhexaysa n tarbiyatul awlaad halkee masiiradooda ayay ka soo bilaabanaysaa bismillaah alxamdulilahi wasalaatu wasalamu ala rasuulilah wala alih wasaxbi ajmaciin waxay ka soo bilaamaysaa insha allahu tacala markii u horreyso qofku macallin noqdo mucallinimada uu dhexgalo maarata sida ilmaha loo barbaarinayo iyo maaragtay aniga marka macallimada ii horreysay marka dambana dee ilmahan yeesho iyagana korintoodii iyo barbaarintoodii xiliga saaraa ka hor laakiin intaana ilmo dhalin aan qoys maarataana samayn ayaan macalin noqday marka ilmaha un waxaan isku baranay ama aan nafsiyaadkooda iyo sida wax loo bara iyo aan xoogaa duruus ka qaadanay iska un dowraad ku saabsan tarbiyada ilmaha iyo iyo camaligiyo dee aad ku dhex jirto aad marba khibre kaaga soo baxayso taasa igu horreysay bay ahayd waan gartay sheekhana aan u soo dagaandegno mowduucayna tarbiyatul awlaad maxaa lagu qeexi karaa maxaase halbeeg u ah tarbiyada waxaa lagu qeexaa inay tahay waa shayga in la gaadhsiiyo dhammaystir ama la koriyo ama la kubciyo weliba isagoo si tartiib tartiiba loo marat korinayo ee marat kusoo boodan maaha waa arrin u baahan xoogaa tadaruj iyo marat tallaabo tallaabo ama khudwa khudwa u baahan marka tarbiyadu waa in la gaarsiiyo shaygii ilaa kamaalkiisi iyo dhammaastirkiisii iyadoo loo marayo dariiq maratay tartiib tarab tallaabo tallaaba loo marayo marka nabiga sal ly salam ayaa xadiis wuxuu ku leeyahay isagoo dadka ku boorinaya sadaqada inay la baxaan tasadaq walow bicadli tamratin min kasabin ayib xadiiska wuxuu leeyahay walaa yaqbalu allaahu ilaa ayiba fa ina allaha yataqabaluha biyamiinihi uma yurabiha lisaaxibiha kamaa yurabi axadukum fuluwahu aw fasiilahu xataa takuuna mila aljabali halka beyt lqasiid meesha uga dalen waxa wey uma yurabiha qofka ilahay markuu sadaqada ka aqbalo dushay xalaala la baxaba yaraade uma in allaha yurabiiha yuziiduha wuu kordhinayo wuu gaarsiinaya heer buu gaarsiinaya ilaa maarata ninkii sadaqa bixiy waa loo kordhinaya ilaa marka dambe ay maarata sidoo qofkiin uu maarata u barbaariyo ilmaha farasku u dhalo falow la yidhahdaa ama ama neefka geelo ilmuhu u dhalo si u koriyo marka neefka inu noqdo ilaa sadaqadaas ay noqoto mithla jabal yani buur oo kale ilahay baa u barbaarinaya marka tarbiyadu waxa weye wax la kordhinayo waa koritaan iyo kubcitaan iyo bulaal wax kor aadaya wayaan sidoo kale ilaahay ayad quraan wuxuu ku leeyahay isagoo ka hadlaya tacriifa tarbiyada inoo sheegaya yamxaqu llaahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay waxay ribada u baabi'iyaa wixii marat sadaqana wa yurbi sadaqaat sadaqaankana wuu koriyaa wuu bulaaliyaa maaragtay wuu barakeeya marka micdaarka waxaan odhan karnaa markii la isweydiiyo qofkan ilmihiisa ma tarbiyeey mise ma tarbiyeyn marka su-aashaas ay timaado waxay noqonaysaa qofku waxa weye xuquuqdii ilmahan kulahaa ma gutay ciyaarku waxa weye qofkii xuquuqda ilmuhu kulahaa inuu guto oo ilaahooda uu ku xidho rabbigu khaaliqooda uu ku xidho oo markaas maaragtay sidaas unbaa tarbiyada saxa waa saas inuu xilbaa ku saaran qofkan wax dhala xilbaa saaran oo ilaahay saaray oo aayad quraan ilahi waxaa ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara dadka maaragtay ilaahay rumeeyeyow naftiina iyo ehelkiina waxaad ka ilaalisa naar ka ilaaliya naartaasoo weliba maarata shidaalkeeda uu yahay dad iyo dhagxaan lagu shido ama lagu huriyo sidoo kale rasulku wuxuu leeyahay ina allaha saa'ilun kula raacin ama istarcaah xataa yus'ala arajulu min ahli beyti ilaahay qof kasta wuxuu raacsaday ama mas-uuliyaddu saaray wuu weydiinayaa ilaa ninka laga weydiiyo min beyti min ahli beyti dadka gurigiisa jooga ilmaha iyo xaaskaiyo laga weydiiyo diinta ma bartay maaragtay khayrka ma bartay xaaraan ma ka ilaalisay quud xalaala ma ku quudisay su-aasha halkaasay gaadhaysaa marka isagoo caliyu ibn abi taalib radiallahu canhu isagoo aayaddan isdultaagaya wuxuu leeyahay marka laleeyahay quu ahliikum naaran ahalkiina naarka ilaaliya waxaa laga wadaa callimuuhum wa adibuuhum waxna bara tarbiyeeya marka waxay ku tusaysaa tacliimtoo keliya inayn ku filnayn qofkii markii wax la baro inuu maaragtay ku dhaqankii la baro waxa la baray inuu ku dhaqmo waadan taqaanaa waxay yidhahdeen xataa hadda dadkan almaaniyiinta ama gaalada waxay leeyahin kuliyat waxay yidhahan tarbiyat wa tacliim ama wasaaratu tarbiya wa tacliim bay leeyihin way kala saaraan marka waxaa xeel dheer labadooda tarbiyada ayaa xeel dheer tacliimta qof kasta waa xifidi kara maanta waxa laga ilmahaaga intaad u dhiibtay toban aayadoo qur'aan maanta kuu xafido ama labaatan kuu xafidiyo laakiin ku dhaqankooda ayaa muddo dheer qaadanaya oo oo maaragtay aan sahal ku imanayn nabiga sal ly slam wuxuu leeyahay tusaale haddaan soo qaadano anas baa nabig anas bin maalik baa nabiga khaadimkiisu isagoo yar nabiga wuxuu arkay isagoo gacantiisu weelka wax lagu cunaya marba ducaadiisu mar xaggan ka qaadanaya mar xaggan ka qaadanaya marka wuxuu ku yidhi yaa ghulaamu sami illaah wa kul biyamiinik wa kul mima yaliik waa xadiis fudud inan yahow maaragtay horta bisanka u qabo cuntadan cunaysid midigtana ku cun dhinaca kusoo xigana ka cun waxaa laga yaba anis wadni carabi markii banu xifday intaas ku xifday laga yaba daqaaq ama yuu ku fahmay uu ku xifdiyey laakiin ku dhaqankeeda ilmaha maanta ba idin guryihiina u fiirsada ama dadka u fiirsada ilmihi intaa waad u sheegaysaa markii buu ku xifdaya laakiin maalin kasta marka cuntada lasoo dhigo soo bid xilli adi arkaysaa gacantad ka qabanaysa maalin kasta oo bisinkii ilaawaya oo marba dhinaca ka cunaya marka taasaa u baahan waqti in lagu bixiyo oo waqti qaadanaysa lakiin tacliintu way ka fududdahay iyadu waa wax la xifdiyo macluumaad la xifdiyo ama madaxa la gelinaya maskaxda la gelinaya weeyaan sidoo kale isaguna xasan ayaa wuxuu leeyahy xasan marka la idlaaqa waa xasan albasri baa la yidhahdaa wuxuu leeyahay marka laleeyahay quu anfusakum wa ahliikum naaran ahlikin naarka ilaali marka laleeyahay xasan wuxuu leeyahy marka amra ilmaha oo khayrka fara iyo macruufka maxaa leeyahay macashada ka reebaan iyo maaragtay munkarka marka wuxuu leeyahy kusii daraya xasan raximahullah wuxuu leeyahay callimhum alxalaala walxaraam waalid waxaa lagu leeyahay xubnaha waxaad bartaa waxa xalaala iyo waxa xaraama oo waxaad ka fogeysaa mid almacaasidana ka foge iyo iyo dembiyadana ka foge iyo iyo iyo axkaam kale oo badan inaad bartaa la raba xalaasha iyo xaraamta keliya maaha ayuu isaguna leeyahay taabiciga weynaa la oran jiray qataadana isna wuxuu leeyahay ayaddan isagoo isdul taagaya marka laleeyahay quu anfusakum wa ahlikum naaran muruuhum dadkan ilmihiina ama ahalka waxaad fartaan bidaacati illahi fara wanhuuhum can macaasi illaah ayuu isaguna leeyahay marka tarbiyadu saas bay lagu qaaxaa waana arrinta muhiimaddaa leh oo maaragtay qofkii aan tarbiyadaas ka lunto uu mujtamac hadhuu ku noqonayo qof dhib u keeno sharkiisa laga badbaaday waa tahay sheekhana dad badan waxay isweydiinayaan ama aysanba ogeen ahmiyadda ay leedahay in caruurta la tarbiyeeyo ilmaho la tarbiyeeyo ama qofka biniaadamku la tarbiyeeyo dadkoon qudha tarbiyad u baahan yihin waxaa weye arrin aad u muhiim ah aad u muhiim weye waana fariida oo min faraa'id illaahi weeyaan ilaah baa ina faray siday salaadu farad inoogu tahay soonku farad inoogu yahay sakadu farad ninkii xoolaha isagu tahay ayaa ilmaha in la barbaariyo la tarbiyeeyana waxay tahay waa farad saaran ummadda saaran weliba labada waalid iyo ciddii kaloo markaa tarbiyada u taagan oo maaragtay hadday tahay maaragtay mucalimiin iyo wixii lamid ah dadka lamid ah waa farad bay ku tahay inay ilmaha maaragtay marka loo keeno tarbiyadooda ay gutaan aayadda haddaan soo qaadnay faradka inay farad tahay kuu sheegaysa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ilaahay waxaynu amrayaa inaynu ilmaha naar ka badbaadino ama ubadkeenna naar ka badbaadino marka amarkuna marka amar laysa siiyo sida nimanka laya usuuliyiintu ay leeyihiin amarku wuxuu faa'iideeya waxa layaha wujuub waa waajib wixii qur-aanka ku fara ayaddii kugu timaada ee layaha saa yeel waa waajib bay ku faraysaa haddaan markaa qariino kale oo ka sarfinayso oo maaragtay inay iska maduubta sheegaysa ayna jirin amar kasta waa farad buu faa'iideeyaa marka waxay ku carifaan waajibkana waxay ku tacriifiyaan inuu yahay qofka wixii qofka sameeyana laga abaalmariyo qofkii ka tagana lagu ciqaabo maxay leeyihiin maa yuthaabu faaciluhu wayucaaqibu taariku bay ku magacaabaan waajibku saas marka labada waali haddii ilmaha tarbiyaan oo ilaahay amarkiisa qaataanna ajir weyn bay aakhira ka helayaan iyo insha allah cinda allah hadday dayacaanna waxa weye ciqaabtaas u taalla oo naarta naftooda iyo ilmahooda looga digay ayay khatar ugu jiraan inay ku dhacaan marka tarbiyadu waa shay aad muhiim ah tarbiya la-aanna wax soconaya maaha imaam tirmidi ba wuxuu leeyahay wuxuu kusoo saaraya maaragtay xadiis mursal ah wuxuu leeyahay maa naxala waalidun waladan afdala min adabin xasanin waalid wuxuu ilma siiyo waxa ugu fiican wax ka fiican ma siinayo lagama yaabo inuu siiyo tarbiya fiican waxaan hayn adabka waxaa laga wadaa tarbiyadii wey laga wadaa marka maal kasta siisid hadaad si kasta u dhaqaalaysid waxa ugu fiican aad siin karto waa inaad diintiisa u toosisid aad tarbiya islaamiya aad tarbiyeysid weeyaan marka tarbiyadu muhiimadaas u leedahay ummadda iyo labada waalidna xilkaasa ka saaran ilmaha inay tarbiyeyaan ilmahuna haddii la tarbiyeeyo oo maarata xaqiisii la siiyo waxaa weeyaan wuxuu noqonaya beri naftiisa anfaca naftiisu naar ka badbaado labadii waalidna baarir u noqda ummadana wax u taro wax ool noqda qof ku oola noqda haddii tarbiyadiisu dayacantana wuxuu noqonaya qof ku noqonaya mujtamac culays ku noqonaya oo dhib u keenayo sharkiisa aan laga badbaadin waa tahay sheekhana muxuu yahay waajibka waalidka ka saaran tarbiyada awlaadiisa waajibka kaa ilaahayna faray aan soo sheegnay weeyaan tarbiyatu awlaad waxaa weye waa fariidatu min faraa'id illaah waxaa weeyaan weliba farad waxay ku tahay labada waalid bay farad ku sii tahay iyagaa ka bilaamaysa maarata masiirada maarata ama geed socodka tarbiyadu labada guri kastoo bilaamaya tarbiyaduna weliba maaha inay ka bilaamayso ilmo markuu dhasho ka hor intaan guriga la asaasin oo gurigaba qoyskaba la asaasin bay kasoo bilaamaysaa oo waxaa la dooranaya marka de hooyadii fiicneed ilmaha beri tarbiyadiis ka qayb qaadan lahayd noqon lahayd qofkii tarbiyan lahayd ayaa la dooraya doorashadaasaba tarbiyadii maarata ugu horeysa tallaabada horeya la qaadayo xagga tarbiyada hooyadii fiicneed in la doorto oo dee diinteeda ku toosnayd marka laleeyahay mar asaalixa in la doorto waxaa weye waa mid diinteeda ku toosan weeyaan salaaxu diinta mu ka imanaya meel kale ka iman maayo nebigu waa tuu lahaa xadiiskan soo sheegin hadda tuu lahaa gabadha waxaa loo guursadaa afar shay waxaa loo guursadaa maalkeeda waa loo guursadaa xasabkeeda iyo qoyska ka dhalatay waa loo guursadaa quruxdeedana waa loo guursadaa diinteedana waa loo guursadaa marka nebigu wuxuu yidhi fadfar bidaati diine taribad yadaak waxaan kaloo dhan haddii laga waayo diin haddaad qurux ku qaato ay diin lahayn haddaad maal ku qaato ayn diin lahayn hadday qoys fiican ka dhalatay oo magacale oo ayan diin lahayn waxba lama joogto marka taa diinta ugu muhiimsan marka waxaa weeyaan ilmaha wax farad bay ku tahay labada waajib aayaddii de haddaan soo qaadan soo qaadan ku celin doonaa aayaddaas ugu muhiimsan waxa aayaadka aad uga hadla ilmaha tarbiyadu yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahlikum naara aayaddaasaanu soo qaadanaynaa sidoo kale waa amar baa laysi siiyey amarna saan sheegnay wuxuu faa'iideeyaa wujuub wax la yihahdo nebiguna waa suu yidhi sal salam ina allaha saa'ilun kula raacin ama istarcaahu xataa yus'ala arajulu can ahli beyti ninka waxaa la weydiinaya qoyskiisa waxaa laga weydiinaya aakhiro mas-uuliyaadka kala saara marka la weydiiyo xataa waxaa gurigaa loo soo dhacdhacaya waxaa laga weydiinaya dadkaa tarbiyadaasa u toosisay aabaha keliya marka kuma arrintu kuma maarata kuma eka hooyada qudheeda door bay ku leedahay ilmaha inay tarbiyeyso hooyada ilaahay qudheeda farad buu kaga dhigay ilmaha inay tarbiyadooda qayb ka qaadato oo waa tuu lahaa maaragtay xadiisku waa tuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati waxaa ka mid ahayd walmar'atu raaciya fii beyti bacliha wa waladihi gabadha waxay mas-uul ka tahay ninkeeda gurigiisa iyo ilmahiisa ka tahay wa hiya mas-uulatun canhu iyadaa mas-uuliyada ka tahay riwaayad kaloo bukhaari lahaana waatay ahayd almar'atu raaciyatu cala ahli beyti zawjiha wa waladihi xadiisu hal meel bay ku shubanayaan sal alla sl nebiguna waa tuu lahaa kulu mawluudin yuuladu cala alfitrati faabawaahu yuhawidaani wa yunasiraani wa yumajisaan qofka kharibaya tarbiyada ilmaha ama hagaajinaya waa labada waalid iyaga faradkaasa ka saaran xadiiskaasna waa muttafaq caleyh weeyaan oo labada sheikhba muslim iyo bukhaariba way soo saaraan marka waxa weye waxaa labada waalid waajib ku ah inay awlaadooda tarbiya islaamiya tarbiyeeyaan sidii ilaahay maarata u amray ay la yimaadaan xaqii ay gutaan ilmaha ibnuqayimna saan arki doona wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay wasiyat ullaahi lilaabaa'i saabiqatun calaa wasiyati alawlaadi liaabaa'ihim dardaanaka labada waalid lagala dardaarmo ilahay ilmaha tarbiyeeyaan ayaa ka horeeyey midka ilmaha la farayo inay labada waalid baahir u noqdaan oo dee labadii waalid hadday ilmihii tarbiyan waayaan oo tarbiya islamiya tarbiyan waayaan berri lagama yaabo ilmahaas inuu baahir u noqdo ilmihii waa la faray inay baahir noqdaan laakiin waa goorma oo markii tarbiya la gashado oo dee juudku lagu bixiyo waa la yidhi maarata amarba iyagana la siiyo laleeyahay waxaa leeyahay bilwaalidayni ixsaana baa layidhi u samafala labada waalid laakiin goorma waa markii labada waalid ilmaha soo maalgashadaan soo maarata tarbiyeeyaan ay juhud ku soo bixiyaan marka wuxuu leeyahay calaamatu ibnu qayim wuxuu leeyahay waxaa weeye wasiyatullahi dardaaranka ilaahay uu labada waalid la dardaarmay ayaa ka horeeyey midka ilmaha loo dardaarmay inay waalidka maarata wanaajiyaan marka arrintaasaa laga rabaa maxaa la yihahda waalidka saasay farad ugu tahay waa waajib meel logu gudbi karin hadday salaada ka tagaan sida loo ciqaabayo ayaa loogu ciqaabaya hadday ilmaha tarbiyadooda ka tagaan soonka hadday ka tagaan ramadaan sida loo ciqaab mudan yihiin ayay ciqaab mudanayaan labada waalid hadday ilmaha tarbiyan waayaan waa faradka mid walba aayad bay ku timi soonku aayad baa inugu farad yeeshay salaada aayadaa inugu farad yeelay tanna aayad baa inu fartay inaynu ilmaha naar ka badbaadino oo tarbiya islaamiya tarbiyeyno waayahay sheekhana ma jiraan xilli ama da ay ka bilaabato tarbiyada awlaadda horeynu insha allah uga soo xoogaa usoo taabanay usoo guud maray in tarbiyadu ay ka bilaamayso intaan qoyskaba la asaasin gurigaba intaan la taagin oo labada qosblabadan marat guriga samaynaya ayaan kulmin ayay kasoo bilaamaysaa tarbiyada ilmuhu kasoo tilmaamaysaa oo wadaweyn hooyadii la doorto oo ilmahan berri marat noqon lahayd qofkii tarbiyayn lahayd hooyadii guriga waa in la doorto horta gurigu waa meesha ilmuhu kasoo dhismayaan gurigaasna waxaa la rabaa labada qof marat guriga samaynaya inay guriga maratay de guri islaam oo tarbiya islaamiya ka muuqato inay ka dhigaan see looga dhigaya marka intaan gurigiiba la gelin waa in la raadiyo qofkii mas-uuliyadda qaadi lahaa hadday dumarka tahay hadday ragga tahayba wainagii soo sheegnay inay maratay gabadha waxyaala loo guursanay ugu muhimsan inay diinteeda tahay oo qof saalixa inay tahay inay noqoto oo min asaalixiin ka mid a dadka diinta maarata ku toosan sidoo kale ninka qudhiisa waa la saaray isagana waa ti la yidhi idaa jaa'akum man tardowna khuluqahu wa diinahu fazawijuuhu ninka qudhiisa waxaa lagu qaadanaya diin iyo akhlaaq marka labadii qof haddii laysla helo gabadhii saalixadhayd iyo ninkii maaragtay diin mutadayinka ee akhlaaqda lahaa markaasa ilmaha tarbiyadu halkaas kasoo bilaamaysaa marka waxaan waxaynu isweydiinaynaa xataa baleeg markay habeenka u horeysa labada qof markay googshada ku kulmayaan ayaa ducadan iyo mar kastoo maarata ay kulmayaan in maarata ilaahay magan galaan oo ilahay weydiistaan inuu ilmaha iyo waxaa ka iman doono dhexdooda uu shaydaan uga badbaadiyo inay ila weydiiyaan oo waatii xadiiska nabigeena baray inay maarata lagu ducaysto arrintan iyada ah oo ahayd inuu janaab shaydaan ka fogeeyo iyaga iyo maaragtay waxa ay dhalayaanba uu ka fogeeyo ilaah uu irsaaqi doono marka tarbiyadaas waa tarbiyad socota ilmuhu markuu uurka ku jiro hooyada xataa way socotaa tarbiya u baahan yahay waxa weeye hooyadii waxaa la rabaa in iyada qudheeda ilmaha tarbiyada wax qayb ka qaadanaya xataa hooyada waxa la rabaa marxaladda iyadoo ilmaha uurka ku sudo inaan laga cadhaysiin ayan muruga iyo wax dareemin waxay leeyihiin xataa ragga oo ikhtisaasiyiinta oo cilmi nafsiga ka shaqeeya waxay leeyihin ilmahan waxa hooyadii inta uurka ku jiro ku dhacayo wuu la dareemayaa dareen buu qaadanayaa hadday faraxdo isagana wuu farxsan yahay hadday murugooto isaguna waa la murugoonaya nafsiyan iyo jismiyan ba hooyadu inta uurka ku jira ilmaha hadday cunto xun hadday insaantu xanuunsato ama dhiigku ka yaraado ama daciifto ilmo daciifa imanaya haddii xagga akhlaaqda ay maaragtay ay qof macaasi ku jirta tahay oo xaaraan cunaysana wuu saamaynaya ilmihi yaraa xataa xaaraanta luqmadda xaaraanta ay cunayso ilmaha hadhow saamayn xun buu ku reebaya bay leeyihiin waana arrin la jarabay baa laleeyahay oo arrintu arrin maarata iska layska yidhi maaha ilmuhu wax maqlaya baa leeyahay markuu dhasho iyada lafteeda uurka markuu ku jira waan tarbiyayna waan nidhi hooyadii baynu yani dhaqan fiican kula dhaqmaynaa si aynu u murugoonin hooyadii baanu quud fiican iyo siinaynaa siimaas ilmaha dee hadhow awood leh u dhasho oo iyada caafimaadkii baa la ilaalinaya iyo maarata wax la ilaalinaya markuu ilmuhu saa hooyada uurkooda uga soo baxana waxaa u horeeya la samaynayo la maqashiinayo waa kelimatu tawxiidki waata lagu aadimaya dhagaha lagaga aadimayo su maarata adduunka su markuu soo galaba uu kelimatu tawxiid wax u maqal ugu horeyso wa yuxanaka cunto shay macaan sida tamar oo kale inta la calaliyaa xanaga ama xanaga loo marinaya si u muudsado waa la nuujinaya ilmaha midoo kale oo isagoo yar waxaa kaloo loo samaynaya markuu toddoba sano habeen jiro ama toddoba maalmood waa laga wanqalaya oo iyaduna waa sunwalqalki baa laga wanqalaya oo loo samaynaya waxaana loo dooranaya magac fiican waxaas un tarbiyada ka qayb qaadanaya magac fiican oo loo bixinaya oo islaami oo fiican marxalada iyadaa markaa hooyaduna wayna nuujinaysaa hooyadu waxaa jira dumar maanta aafaysan oo ilmaha saa markuu dhasha ama naakal u dhiibaya inuu nuujiso ama masaasad iyo wax aan inta loogu shubo uu mudsanayo waxaasoo dhan tarbiyadiisa si xun bay uga maaratay u saameynayaan si xun bay u saameynayaan waxaa ilaahay amray dumarka inay ilmaha laba sano oo kaamila ay nuujiyaan ninkii awoodu hele waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca laba sano ay nuujiyaan baa la rabaa halga gabadho hadda maanta inay lix bilood yaa nuujin ilmihi manaas ka goyso ilmihi yaraa marka uu caano iyo caano booda iyo waxaan lamida ay siiso markaas caadifadu ka helaya waxay leeyihin caanaha hooyada markay nuujinayso wuxuu ka helayo suu uga helayo uga heli mayo caanahan kale la siinayo xataa marka ay nuujinayso hooyada waxaa la rabaa inay si yaroo naxariis leh u nuujiso hadduu xataa carabka ku adkeeya naaskeedo kale inay si cunufa uga dhufato maaratay ay wuu dhibsanaya nafsiyan bay ku reebaysaa bay leeyihiin waa in si naxariis ku jirto oo dhibrin ku jirto loo nuujiyo weliba in loo nashiidiyo nashiida loo akhriyo waxaasoo dhan ilmaha tarbiyadiisa qayb bay ka qaadanayaan mas-uuliyaddu laakiin marxalada iyada aan sheegnay inta badan hooyada ku dhacaysaa markaasoo kale waalidku wax badan booska meeshan kama muuqdo booskiisa kama muuqdo ama dowrkiisa kama muuqdo dowrkan isaga marka uurka ku jiro markuu dhalanayo marku maarat ileen isagu hawlowsan qabanayr badan bay hooyada qabanaysaa xaggii nuujinta xaggii nadaafadiisii xaggii maaratay warka warhayntiisii habeenkii loo dhafro aabuhu ka fog yahay dowrka isaga ah marka dowrkiisu ma muuqanayo waxaa laga rabo keliya waxa weeye dee inuu hooyadii u dhaqaaleeyo uquud xalaala uu usoo maarata shaqeeyo oo siiyo dowrka unbaa markaa ka muuqda meesha oo hadduu xaaraam ku quudiyo waxay reebaysaa saan sheegnay ilmihii ilmo baari ma noqon doono ilmo caasiyuu noqon doonaa ilmo mujtamaca shar iyo ku noqda dhibuu noqon doonaa waxay ku tilmaamaan ilmahaaga markaad xaaraan siisid waxay yidhahdaan mathalan beer baad falanaysaa beerta markaad geed qaadido oo aad fashido o abuurka aad ku ridaysid waxaad u bahantay inaad waraabiso biyo ku waraabiso ka waran haddaad ma aasin biyo xun oo fadhiistay oo xowluhu galeen oo uray oo dhadhankoodii iyo urtoodii iyo maxaa layihahdaa isbedeleen midabkoodii haddaad beertii aad maanta o dhan ku daalaysay ama aad maalmaha dhan ku daalaysay aad ku waraabiso wax kaaga soo baxayo fiican ma jiraan waxaa lamida taas ilmaha xaaraanta maarata lagu korinayo isagoo uurka ku jiro hooyada xaaraanta la siinayo ilmo fiican in meesha ka yimaado lama rajeynayo laakiin beerta markaad geed qaadido hagaajisid oo maarata aad aad maarata abuuraysid oo dalagii ku daadisid biyo saafi oo nadiifa haddaad ku waraabisid aad waxaa loo rajeynaya inuu ilmo kuu soo baxo baari ah oo fiican oo dhaqan fiican yeesha oo maarata xalaashaas aad quudisa ku dadaasha ilahay inuu baari kaaga dhiga ayay u dhowdahay marka arrinta waa arrin halkaas ahmiyaddaas iska leh oo kasoo bilaamaysa ilmaha intaan gurigaba la dhisin ku dhammaanaysa ilaa uu isku filaanayo oo intuu qaan gaaro isagu cagiisa isku taagayo oo qof isku filan u noqonayo caqligiisa ku filaanayo kartidiisana qof wax qaabsan kara noqonaya intaasoo dhan tarbiyada waa lala daba taagnaanaya labada doore oo hooyada iyo aabahana marxaladda hore marxaladul xadaan ay yidhahdaan hooyada iskale inta badan aabuhu doorkiisu aad u muuqan maayo laakiin markuu saa arki doono sin mucayana gaadho markaasoo kale ayaa doorka aabuhu imanaya oo isaga laga rabaa tawjiihii iyo ilmihii inuu wixii aabu samayn jiray oo isagu hawshaa la wareego ilmuhu waxaa jira marxalad hadday gaaraan hooyadu ayaan waxbaba ka qaban karin weliba kuwa ragga ah kuwa labka ah ay gacanta hooyada ka baxayaan oo aabbaha inuu celiya oo mas-uuliyadooda qaada mooyaane hooyooyinku ayan ay maarata waxba ka qaban karin baa iska jirta waxaa ka dhawaajisay sheekhana in tarbiyada owlaadda ay ka bilaabanayso marka ay reerku isdoonanayaan ama ninka uu gabadha doonanayo arintaas sidii la rabay hadda soomaalida ma ugu dhaqman
ma camimi karo oo soomali o dhan kuma dhaqmo dhihi karo lakin sida loo badan yahay ee muuqata maanta bulshada ka muuqata ee gabadha markuu ninku raadinayo inuu gabadh guursado inta badan diinteeda waa laga yabaa rag isweydiiya inay jiraan gabadhaas muqtadiina ma tahay salaada siday ku tahay dhaqankeed ku tahay dhaqankeed waa side adaabkeeda xijaabkeeda waa side waa la helaya laakiin sida loo badan yahay dadka bulshada u badan tahay xooga ma saaran arrintaa xooga ma saaran xooga ma saaran arrimahan kale hadda uu maarata uu xadiisku inoo sheegay inay quruxda gabadha ku doortaan waa laga yabaa qurux ma leedahay marka la yihahda gabadh maarata loo sheego maaragtay ma maxaa la reer fiican marka dhalatay inuu kuisweydiiyo waa laga yabaa soomaalida inta badan xamaya maalka madanayaano gabadha xoola ma leedahay inta badan ma yidhaha ma islaahay laakiin xagga diinta qudheeda sidii la rabay xoogoma saaran xoogoma saaran xataa aabaha qudhis gabadha laga soo doonayo marka uu laga soo doono dee arrintii la farayo ahayd hadduu ku yimaado nin maarata aad ku raalli tahay khalaaqdiisa diintiisa gabadhasi haddii kale fasaad baa imanaya mujtamac ku imanaya hadii saasuu ku tirkisu ahaa moogtahay aabihii ma sameeyo qudhiso ninkii kasoo doona muxuu haystaa iyo ma shaqeeya iyo halka in waxyaala noocaas in la isweydiiyaa dhaqaalay xooga saara inta badan odayaasha ha sida badan dhaqaalay xooga saara nacam waayahay waa mawduuc kale oo iyaduna u baahan in mar kale la falanqeeyo haddaan mawduuceena ku soo noqono sheekhana ilmaha ama awlaadda haddii aysan helin tarbiyadii loo baahnaa maxaa ka dhalan kara ilmuhu saan sheegin waxa u bahan in la tarbiyeeyo oo wax aadan maaragtay aad juhud ku bixin had iyo goor natiijo fiican kama timaado xataa xataa aad rabto inaad shay adduunyada qabsato oo maal dhaqato ama ganacsi gasho haddaadan juhud ku bixin oo aadan ku dadaalin hadhow faa'iida kama kafili kama fili kartid sidoo kale ilmaha haddii aan maaragtay aan juhdi lagu bixin iyo dadaal lagu bixin sidii loo tarbiyan laha loo toosin lahaa diintooda loo bari lahaa ilan tarbiyadu meel kale kama timaado waxay ka imanaysaa waxyeenkay ka imanaysaa quraankii waxay ka imanaysaa sunnada ka imanaysaa oo caaisha radiallahu canha markii nabiga la weydiiyey akhlaaqdiisa watay tidhi kaana khuluquhu alqur'aan dhaqanka waxaa laga qaataa ama kitaabkii sunan baa laga qaata meel kale dhaqan lagama qaato ninka muslim kama qaato marka haddii diintiisa la bari waayo tarbiya fiican la tarbiyan waayo beloga hore iyo intii maarata gacanta lagu hay isagoo isku filaanayaba waxaa meesha ka soo bixi doona ilmo maarata mujtamaca ku noqda culays dhib badanna keena ayaa dhici doonta marka qofkaas waa lumaya haddii tarbiyada ka hadlowdo wuu dhumaya oo mee doorkii laga filayey bulshada marata inuu ka qaato ama maarata uu laga filayey lagama helmaayo culays iyo wuxuu ku noqonaya iyo dhib buu bulshada ku noqonaya labada waalid horta caasi ku noqonaya ama caaq ku noqonaya mujtamac oo dhan wuxuu ku noqonaya qof aan sharkiisa laga nabadgelin oo de wixii iska banaysanaya muxaramaadka iskaga dhacaya wax iska xadaya dadka iska caaya isbaara iska dhiganaya hadduu rabo inxiraaf inuu ku dhaco waa laga yaabaa oo kaga dhaco xagga dhaqanka iyo maaragtay iyo akhlaaqda fiinaad inuu ka inxiraafo ka leexdo xiraafka iyo leexashada uu ka leexday dariiqa toosnaa iyo qiyamka islaamka waxaa laga yaabaa inay gaadhsiiyaan inuu marka dambe diinta dhanba bannaanka uu ka noqdo oo dad badan waxaa arkaysa maanta iyagoo de maaragtay shalay ama reeraha islaam muslimiina ka dhashay ama qoysas ka dhashay maanta aynu safka gaalada ku tirinayno dhaqankooda isbedelay dhaqan gaala u noqday waxaasoo dhan waxaa keenaya tarbiyadii ayaa kasoo luntay oo labadii waalidna way ka gaabiyeen midda kalena waxaa loo dhibay macallin isaguba wax kale ku tarbiyeen islaam ahayn yaraantii loo geynaya macallinkaasu ilmaha yar waxuu u baahan yahay qudwa qofuu ku daydo marka haddii guriga uu dad fiican ka helo mathalan aabihii hooyada ay toosan yihiin oo ay qudwo fiican hayeen markuu ka baxo guriga oo sanadka weli waxbarashada uu gaaro dugsiyada u aado waxaa ku furmaya waxa la yihahdo muatharaat alkhaarijiya saameynta banaanka imanaysa oo dad badan baa saameynayo macallinkii kamid yahay ardada wax la baranaya kamid yihiin shaarici iyo dadkii bulshaweynta kamid tahay marka ilmaha isaga ah hadduu saa tarbiyada uga hadlowdo waxay u badan tahay marka dambe inuu meel xun ku dambeeyo oo diintao dhanba uu ka xuub siibto oo noqdo qofka maarata culayska ku ah diinta iyo bulshada ku noqda ayaa aad suuragal u ah waayahay sheekhana burburka qoyska sidee uga qayb qaataa inaysan ilmaha helin daryeelkii iyo tarbiyadii loo baahnaa haddii qoysku uu burburo oo mathalan ay kala tag dhaqaan oo waxa layaha talaaq ama furitaan meesha yimaado oo aabihii qoyskii dhisnaay dee labadii qof ilmaha tarbiyanaya meesha ku kala tagaan ilmahaas wuxuu noqonaya markaas inta badan de ama hooyadiibu raacaya horta looga tegaya oo aabuhu halka in hooyadii u dhaafo inay iska qaadato ama hooyadiiba intay iskaba tagtay aabihii bay looga tegayaa oo aabihiina heero kale iyo dumaro kale ayuu ilmihii bay la kaashanaya inay la koriyaan xaasaskale inuu guursaa laga yaabaa arrintaa iyada waa arrin aad si si aada u saameynaysa ilmaha akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii iyo iyo caadifadiisii iyo dareenkiisii oo dhan oo aada u saameynaysa weeyaan arrintaas waa arrin ilmaha noloshao dhan saameynaysa oo waxay ku reebaysaa saameyn oo xun aan fiicnayn marka waxaad arkaysaa had iyo goor waxaad arkaysaa ilmaha ama cunuga aan la noolayn labadii waalid la noolayn ama weliba gaarahan dus hooyada la noolayn waxaa laga isagoo murugaysan oo xasiin ah oo maaragtay si u murugaysan oo aan deganayn oo wareersan oo si kale u fikaraya arkaysaa waxaa sababta keenaya waxaa weeyaan leanna wuxuu waayey waxaa laga yaaba hataa inuu waayo cuntadu ilmo yar badan waxa arkaysa cuntada diidayba ama cuntadii aan ku soconayn shahiyadii baa ka lumaysa ama cuntadiiba qaadan maayo ilmihii cuntadiiba qaadan maayo waxaad arkay isagoo seexanaya hurdo aan toosnayn oo qarwaya habeenkii waxaad arkaysa isagoo habeenkii isku kaajaya waxaa layihahda bowl laa iraadi isagaan is ogeyn gogashiis ka qoyanayo subax kasta gogashiisa maaragta iyadoo qoyantaha la arkayo waxaad arkaysaa qofka isagaa isagoo had iyo goor indiwaa waxay yidhahdaan gooni istaagan oo fakerayo oo ilmihii hataa cayaartii iyo firfircoonii laga rabay aan samaynaynin marka cuqad badan oo nafsi ayaa ku dhacaysa oo muxuu qaadaya cuqdad buu u qaadaya bulshadii wuxuu isweydiinaya arka isagoo isweydiinaya ilmahan kale oo maarata saaxiibadiisa hooyada wilan aniga hooyada aaway aniga hooyada aaway ama haddii aabaha waayo anigu aabbahay aaway inuu yidhahda laga yaabaa arrinta isagoo yar ku fikero oo adigu ma dareemaysa ilmaha yaro aad buu fikeraya waxaas o dhan wuu isweydiinaya wuu duubaya waxa hareerihiisa ka dhacaya ilmaha kale noloshooda eegaya isagu si u noolyahay buu eegaya gaar ahaan qof dumaran u roonayn haddii gacanta loo geliyo aad buu murugadaas usii ziyaadaysaa arrintaasna waxay saameynaysaa oo hoos u ridaysaa xagga xagga koritaanka xagga jismigana way saameynaysaa markuu qofkii noqdo qof iska murugaysan cuntadii aan si wacan u qaadanayn si wacan u seexanaynin isku kaajay habeen kasta qofuu daciifaya inta badan xagga maaragtay xagga jirkiisa iyo iyo hab dhismihiisa xagga jismiga xagga caadifada iyo dareenkii ficnaya shucuurkiina aad buu uga baaba'aya ilmahaasu wuxuu yeelanaya dabiica loo yaqaan dabiica cudwaaniya dadku wuu la coloobayaa wuu iska nacayaa waxay isweydiinaya saan u sheeganay hooyo aaway aniga ilmaha hebel hooyadiiba ilmaha la cayaaraysa ama la joogta aniga hooyada aaway ama isweydiinaya aabahay aaway isweydiinaya arkaysaa hadduusan xataa afka ka odran uurka ayuu iska weydiinaya oo arrintaas arrin uu ku fikerayo oo arrintaas way ka muuqaanaysaa ilmaha way ka muuqaanaysaa sayid qutub baa wuxuu leeyahay raxmatullahi caleyh ina albeyta qalcatun min qilaaci hadihi alcaqiida walaa budda an takuuna qalcatan mutamaasika buu leeyahay min daakhiliha xasiinatan fii daatiha kulu fardin minha yaqifu calaa thaqratin laa yunfadu ilayha marka wuxuu leeyahay sayid qudum wuxuu leeyahay gurigu waxa weeye qalcad ama dhufays dhufaysada oo caqiidada islaamka ka mid ah ila islaamku qoys buu ka soo bilaabmaa waxaa laga maarmaan wey qofkaas wuxuu leeyahy inuu qalcadaas inay noqoto mid ishaysata qalca mutamaasika inay noqoto oo labadii gurigii dhisan yahay oo labadii qof waalidkii isku kalsoon yihiin heerkii midna dhinac ka taagan yahay tarbiyada ilmaha wuxuu leeyahay gurigu daakhilka waa inuu ka dhisan yahay mutamaasik yahay waa inuu yahay mid aad aad u adag oo meel laga soo geli karin xasiinatan fii daatiha qalcadaas waa mid noqoto adag oo aan dulduleel iyo lahayn meel laga soo galo qof kastoo ka mida qalcadaas ka mida wuxuu istaagayaa furin buu istaagaya furimahaas istaagaya gurigaas buu istaagaya guriga qalcadda ka mida oo aan looga soo gudbi karin laa yunfadu ilayh aan loo soo gudbi karin adigu usoo mari karin oo aan maartay aan gurigan isun ka dumayn waa reer isa haysta qalcadii aad isu haystaan maarata dhisan tahay jacayl iyo ku wada nool iyo xanaan iyo isu dhibrin ku nool ilmihii dareemaya naxariista ilmuhu hadday arkaan labadii waalid oo isqa qabsanaya ama maaragtay gurigu saasu kala daadsan yahay waxaa weye iyaguna nafsiyan bay u baaba'ayaanba intayan iyagoo yarar bay nafsiyan usi baaba'ayaanba
sheekhana waxaad ka dhawaajisay in ilmaha haddii aysan la noolaan waalidka tusaale ahaan aabbaha iyo hooyada oo dad kale ay la noolaadaan oo familka ka tirsan ama qaraabada arrintaasi saameynta ugu weyn ee ilmaha ay ku yeelanayso maxay tahay waxaan la soconnaa soomaalidu inta badan xitaa marka laga soo tago burburka qoyska reerkii oo wada nool in ilmihii mathalan ayeeyo ama adeer ama abti ama habaryar inay soo koriyaan xaqiiqatan horta mas-uuliyadda ugu weyne dadka ay saaran tahay waxaa weeye labadii wax dhalay weeyaan dadka kaloo kalema waa kaalmo iyo iyo qaraab ahaan iyo inay u saacidaan baa laga yaabaa labada qofee la raba inay mas-uuliyadda xambaartaan oo ay ilmaha gacanta ku hayaan oo iska kaashadaan tarbiyadooda iyo koritaankooda waa labadii qof guriga iska lahaa haddii markaa mas-uuliyaddaas meesha ka baxdo ay mas-uuliyadda dareemi waayaan oo wixii ilaahay faray ay la iman waayaan oo u tala saartaan ilmihii qof kale oan qoyska kamid ahayn waa laga yaabaa dadka qaarkiis kumid maaha in marta ayadoo kale inay caadifadii ka helaanoo kale u naxariisato oo ilmahaba ay jecesha ilmaha wiilka gabadhoo ay dhasha ay jecesha laga yaabaa laakiin caadatan ma helayaan weligeed ma helaya ilmaha yar wuxuu ka helaya hooyadii maaragtay dhabteeda iyo marna ayaydu iyo habaryartu iyo dadkaas ma buuxin karaan booskii hooyada ay joogtay ma buuxin karaan iyo booskii aabuhu joogtay midna ma buuxin karaan oo marka taas waxay keenaysaa ilmihii inuu saan hadda sheegayna u dareemo anigu miyaanan waalid lahayn aniga hooyada maxay iga maqan tahay gurigoo dhisan baaba laga yaaba in dadka kaleba hooyadii adday doonto waxaa laga yaaba dadka sida caalamka qaar ka dhacda in shaqaale iska noqoto oo subax inta ka lahdo ay timaado habeenkii ama galabtii timaado oo xataa ay ku dhaafto qaraababa iska dhaafay qof shaqaale oo dumar ay tidhahdo ilmaha is lacag ku siiso waxaasoo dhan ilmaha wax burburinaya tarbiyadooda xagga akhlaaqda iyo xagga maaragtay iyo daryoolkeeda xagga caafimaad iyo wax kastaba aad bay u saameynaysa arrintaas waa aad u saameynaysa weeyaan labada qof baa la rabaa mas-uuliyadda inay qaataan oo wax ka fiican oo adduunkan ay ku ku daali lahaayeen ama ay juud ku bixin lahaayeen oo ilmaha ka fiican ma jiro wax kastoo ay soo shaqaystaan wax kastoo waxaa ka fiican ilmahooda inay tarbiyaystaan oo ka war hayaan oo gacan ku hayaan gacanta ku hayaan oo ay ku dhaqaan dariiqadii maarata islaamka u jideeyey oo faray inay ku dhaqaan taasaa muhiim ah waaya doodaha isqaqabsiga waalidka kaalin intee la eg ayay ka qaataan sheekhana fasaadka ku yimaada awlaadda ama ilmaha qoyska saan sheegnay waxaa weeyaan qoyska maaragtay asligu waxaa weye ama asalku waxaa weye qoyska inuu ku nool yahay xasilooni iyo degenaansho iyo isjacayl iyo waxaan maaragtay naftan la korinayo kornimadan iyo tarbiyada la sheegaya maaha tarbiyada oo qofkii la naaxiyo oo ilmihii xagga muuqaalka iyo qof iska saxiyan oo fiican noqdo xagga caafimaadka tarbiya nafsiya oo baa ka daran marka hadduu arko ilmihii yaraa labadii waalidoo iska qabsanaya oo xadii goor khilaaf dhex marayo arrintaas waxaa lagama maarmaan ah oo ibaisdilaya ama iscaaya ama waxan ama maal iyo ku xisaabtamaya qaylinaya ilmaha aad bay u saameynaysaa aad bay qalbigooda u jebinaysaa oo burburinaysaa dhaqankaa xunna ilmuhu horta labada waalid waa qudwe moogtahay waa wax lagu daydo marka berri isaguna saasoo kale hadduu reer samaysto iyo hadduu dad la dhaamaya sida u dhaqmaan buu dhaqmaya ila meeshu indhaha ku furay wax fiicanta la noqonaysa waxay la noqonaysa wax fiican bay nata waxaan sida dhaqanku inuu saayo moodaya moog tahay marka arrintaas aad bay u baabiinaysaa nafsiyaadkiisa oo maaragtay ay u burburinaysaa si xun ayay u saameynaysaa oo aan aan aan sahlanayn markaas labada waalid waxaa laga rabaa xataa hadday khilaaf jiro dhexdooda oo jiro inay khilaafka ilmaha dhexdiisa ku muujin inay meel gooniya xarimahooda ku xaliyaan baa la rabaa oo aruurta horteeda inay ay hadalka xunna iska dhowraan isku yidhaahdaan isku qayliyaan gacan isula tagaan waxaasoo dhan inay ka fogaadaan baa la rabaa oo waxaa la rabaa mashaakilkooda inay ku xaliyaan meel ardada maxaa la ilmaha ka baxsan saasay ku habboonta ilmo iyagu khayr un ay ku arkaan waxaa la rabaa ilmuhu in hadal xun ayan ka maqal labada waalid wax xunna ayaan ku arkin iyo dhaqan xunna ayaan ku arkin baa la rabaa ilin waa qudwadii ku dayanaya berri haddii labadii waalid saa u xun yihiin gurigii saa u qasan yahay kuwanna halkaa unbay marayaan iyagaa qudwo ah iyaga waxay sameeyaan bay ilmuhu samaynayaan waxay kuwaas sameeyaan labada waalid sameeyaan fasaadku halkaasuu ka imanayaa aad buu marka ilmihii u fasaadayaan markuu dhaqanka arkaan aan fiicnayn arkaan marka waxaa meesha ka dhumaysa caadifadii iyo jacaylkii iyo ileedii isdhibrintii baa kan yar waxaa laga yabaa aabaha hooyada caaya hadduu arko ama gacanu qaadaya ama ku qaylinaya isaga laftiisa hooyadu dhashay baa laga yabaa hooyadii intii aabuhu sameynaya ku sameeyo isagoo yar baa laga hooyadii inuu caayo inuu ku qayliyo ilin dhaqanka aabihii ka arkay moogtay inuu kaga dadaalgaya marka waa dhaqankaas saas u saameynaysa arintaasu ilmuhu dhaqan xun buu ka qaadanaya haddii labada waalid qabsi iyo jiidjiid iyo had iyo goor xisaabaad maaliye iyo biilkii maalin xagee geysa iyo sheekadaas hadday ka bilaanto guriga dhexdiisa oo la isxaqiro oo qofkii maaragtay ilmaha hortoodii lagu xaqiro saasa dhacaysa waa tahay sheekhana hooyada iyo aabbaha yaa leh mas-uuliyadda koobaad ee ka warhaynta tarbiyada awlaadda horta mas-uuliyadan waxaa weeye mas-uuliya waxaa yahan mas-uuliya mushtaraka la yidhahdaa waa ka dhexaysa midna lagama maarmo tarbiyada ilmaha aabaha kama maaranto hooyadana kama maaranto marka waxaa weye waa tarbiya waad iskaashanaysa oo laba qof waxa weye iskaashanaya oo howl wada qabanaya mid haddii meesha laga waayo kan kale keliga kuma filo waayo booska aabuhu buuxinayo hooyadu ma buuxin karto booska hooyadu buuxinaysan aabuhu ma buuxin karo saan soo sheegna hadda matalan oo kale marxalada hore ilmuhu uurka lagu qaadayo la dhalayo maaragtay naaska loo dhigayo maaragtay laga goynayo waxaasoo dhan aabuhu aad buu uga fog yahay isaga doorkiis waa inuu maaragtay wixii reer ku noolaan lahaa uu soo shaqeeyo waxaa laga rabaa inuu kasab xalaal u keeno dadkii waxay ku noolaadaan oo u keeno laakiin lagama yaba aabihii maaragtay dee ilaahay baa uguma talageli ilmihii ma nuujin karo maxaa la yidhahdaa ilmihii maaragtay dhaqitaankiisa iyo in la nadiifiyo wixii inta badan dhaqanku suu yahay soomaalida ama ama dhaqanka guudba dumarka hawsha la wareego oo iskale ilmaha waktiga hore xadaanada iyaga hawshaas gaar u noqonaysaa aabahoodi uurkuma qaadayo de ilahay dabcada uma samayn marmarxaladaa hore marxaladaa hore hooyada ayaa aad mas-uuliyaddeeda u muuqanaysaa oo aad uga muuqanaysaa waana marxala haddii hooyada booskaa laga waayo ilmuhu su u noolaada adkaanayso haddii la nuujin waayo haddii nadaafadiisa laga shaqan waayo haddii habeenkii loosoo dhafri waayo haddii de waxa dabka u gacanta ku dhacaya laga elin waayo howlahaasuna haddii booska hooyada la waayo ilmahaasu noloshiisababa khatar gelaysa ayaaba gelaysa markaas saan sheegna waxa weeyaan xaladaa hore ilmuhu u yaryahay hooyada inta badan yaa doorkeedu aad u muuqanaya oo aad u muuqanaya marka haddii doorka hooyada la waayo tarbiyada awlaadu marka ilmuhu waxay noqonaysaa mid maaragtay aan fiicna bay noqonaysaa tarbiya saalixana ilmihii ma helayo maaragtay hooyaduna waxaa layihahdaa xataa luuqada ay barayaan hooyadu ka barta ilmuhu aabaha inta badan kama barto luuqatul umba xataa adunka luuqatul um buu ka hadlaa hooyadu wax ka maqlo ka hadlaya ilmahanu marka mas-uuliyadda aabuhu waxay iyadu goor dambe imanaysaa oo markuu maaragtay ilmuhu uu matalan sinu tamyiiz soo gaaro toddoba jiri meelaha lamida marka doorkii inta badan aabaha markaa muuqan doona oo haddii weliba wiilasha yihiin kuwii labkaha yihiin inuu masaajidka u qaado inuu diintoodii baro inuu towjiihiyo inuu golayaasha iyo meelaha ahlu khayrka joogaan geeyo xalaqaadka uu geeyo qur-aankii macalin fiican oo ku kalsoonaya uu maarata geeyo dugsi fiican geeyo ama uu yaqaano ama macalin fiican u qabto howlahaas waa howla hooyada ka baxsan markaa markuba sinuu tamiis gaaro ama toddobaas gaaro iyo wixii ka sarreeya mas-uuliyadda abaha marka dowr aad u muuqanayso oo isagaa dee marka waxaa yimaada inuu salaadii iyo ilmaha toddoba jir waatii dee ilaa uu nebigu yidhi maartay muruu awlaadakum asalaata wahum abnaau sabca siniin wadribuhum calayha wahum abnaau cashara siniin wafariquu baynahum fi lmadaajic xadiiskaas wuxuu leeyahay ilmuhu toddoba markuu gaaro waa lamara salaada la amraya waa la amraya laakiin lagu dili maayo waxaa la rabaa inuu dhaqan ka dhigto la qabsado berrihiisu salaad ugu adkaan markuu weynaado hadduu laakiin ka tago kan lagu garaacay toddoba jirka ilaa sideed jir sagaal jir ma lagu garaacayo toban maalintuu gaaro haddii la arkay isagoo salaadihii googoynaya ushaa loo qaadanaya salaadda markaas leanna waxaa la diidaya inuu berri isagoo toban jir hadduu salaaddii ku adkaato maalintuu qaan gaarhana lagama filayo inuu salaaddii sidii la rabo u tukado markaa waa la laylayaa laylkaasaa lagu wadaa iyo tarbiyadaasaa lagu wadaa suu ula sii qabsado isagoo yar xagga ilaahay laga weydiin maayo waajib saar maaha laakiin ilaahay ma amrinayo laakiin labada waalid amraya maxay u amrayaan waxaa weeye inuu dhaqankaas uu dhaqan ka dhigto oo ku noolaado ilaa maarata markuu beri u fudaato cibaadadka u fudaadaan markuu weynaado ayaa meesha laga rabaa marxalada marka taymiiska iyada ah marxaladaas oo maaragtay oo shan toddoba laga bilaabo marmar qof waxaa laga isagoo lix jir inuu caqli yeesho oo laakiin toddoba inta badan culimadu leeyihin buu sinu taymiis lagu xisaabiyaa marka doorka aabaha saan sheegna hore isaga muuqanaya oo dee towjihii iyo waxaa imanaya maaragtay waatii u dee layidhi salaada ilmaha waxaad fartaan iyagoo toddoba jira maaragtay toddoba sana jira hadday toban jirka ku tukan waad halagu uleeyo waa tii layidhi marka wafariquu baynahum fi lmadaajic baa jirta ilmaha gogasha loo kala sooco oo weliba khaasatan labada labada jinsi maaragtay gabdhaha iyo wiilasha haddii qofku uu ilaahay siiyo awood iyo guri waasic uu degan yahay inuu qolaba qol ay degaan oo ay gabdhaha wiilasha isku meelba sexan ayay culimadu aad bay saas ugu fasiraya arrintaas yada maxaa looga jeedaa baa laleeyahy arrintaas ilin diin iyo akhlaaq baa la ilaalinaya soo maaha marka laleeyahay wafariqu baynahum fi lmadaajic waxaa weeye waxaa la rabaa inay maaragtay dhaqan ka dhigtaan oo maaragtay ay maaragtay maxaa la yidhahdaa arrintaas ay maaragtay ay dhaqan u noqoto oo hadda waxaa la gaaray marka toban la gaaro waxaa la gaarayaa mar wiilkan xagga rag raganimadu dhowaanaya oo ninnimadiisa soo dhowaanaysa codkiisa isbedelaya inuu ragga kamid yahay isu dareemaya carurnimadu ka baxay marka nin buu noqonaya iyo gabadhiina xaggii unuusadii ama dumarnadii bay u badanaysaa oo dumarkay shaqooyinkoodii bay jeclaanaysaa oo inay dumarkii waxay samaynayeen siday dumarka isu dhisdhisi jireen isu shanlaysan jireen wixii bay dhinacani u badanaysaa saas marka dareenkaasaa gelaya waxaana dhici karta baa laleeyahay saa loo leeyahay sanadka tobnaad waxaa dhici karta inuu isagu ilmuhu uu baaliq noqdaba qaangaaro oo qaangaarku shan iyo tobanka sano halka u dambaysa waxaa laga ilmuhu isagoo toban jira toban sano jira ama sagaal gaaro gabadha waxaa laga sagaal jira dhiigu ku dhaca dhici karta carabta wabay guursan jirta gabadha sagaal jira ku guursan jireen wiilka waxaa laga toban jira toban isagoo jira inuu maarata nin noqdo oo wixii ragga lagu arki jiray calaamata buluuq waxay yidhahdaan tan sanadkan shan iyo tobanku halka u dambeysay laakiin isagoo toban jir koo iyo toban jir labayo toban saddex afar toban ayuu qaangaari karaa calaamad buluuqna de waad garanaysaa inuu qofkii inuu wiilka ama biyo duuliya gabadhi dhiiga hesho timaha ka hooska caan hoos ka soo baxa waxaan xusuustaa saxaabigii cabdallah quradi wuxuu ka sheekeynaya markii macrakati bani quraydan la dagaalamay waa tii lagu xukumay wixii raga oo dagaalami kara in la laayo markaasa wuxuu leeyahay anigu maalinta afar iyo toban baan jiray marka rag aniga ila mid ahaa maalinta waa la dilay waay maradaana laga feeday wiili marka timaha hoosedina lagu arko anu waxa ku badbaadi wixii maalinta timaha laga waayay laakiin rag ilagu afar iyo toban jira oo ilaa ka bay seeftu qaaday buu leeyahay marka buluuqu wuxuu dhici karaa qofkii aan shan iyo tobankibu gaarin ayay dhici kartaa inuu warka waa la xisaaminaya waa mukallaf maanta innaga waxaa dhahda inuu iska sugno shan iyo toban jir inuu iska nidhaahno weli wuu yaryahay waa afar iyo toban quru jiraaye qofkiin baaliqisha dhici karta midda kale qaladka kale innaga mujtamaca ka dhaca bulshadana ka dhaca waxaa weeyaan sanadkan tirsanana waa kii miilaadiga weeyaan waxaa loo jeedaana kaa maaha waxaa weye in la tirsado ilmaha maalintu dhasho taarikhul hijri bishuu dhashay iyo maalintay ka ahayd shan iyo toban marka ka gudbo haddii calaamaadkii buluuqa laga waayo intaa ka hor maalintu shan iyo toban sano oo hijriya uu jiro waa qaangaari ilmahaas inta ka hor sada calaamaadka lagu arko waa baaliq hadduu toban jir yahay xataa waxaa laleeyahay waa mukallaf baad noqotay soon baa laleeyahay xagga ilahana qalinka waa ku dareeraya maarata laakiin waxaan ka wadaa innagu inta badan bilahan gaalada in tirsannaa inta wiilkaas oktoobar buu dhashay fel wuxuu dhashay may buu dhashay juun buu dhashay waan iska leeyahay moogta waxaas wax laynoo dirsadee maaha waa inaad bisha maarata u dhashay islaamka qortid taariikhdu dhashay iyo maalintuu ka dhashay afar iyo toban sano marka u dhamaato sanadka shan iyo tobnaadna uu galo ama shan iyo toban jir la yidhahdo ama ama sanad kasta haba dhammaaday uu dhex galo maalinta waa baaliq weeyaan waxaa laga yaabaa inuu marka xagga miilaadiga weli afar iyo toban saddex toban jira laga yaba ilan labada sano isma leeko sanad kasta wax u dhexeeya bay yidhahdaan saddex toban maalmood marka la tiriyo sanadka hijriga iyo sanadka maaragtay iyo miilaadiga saddex iyo toban maalmood baa sanad kasta uba siyaadaha farqiga jirta farqigaa jirta markaas taasna in lagu baraarugo waan odhan lahaa marka marka laleeyahay loo kala sooco googasha loo kala gabdha weliba khaasatan waxaa laga wadaa bay leeyihin culimada qaar waxay ku qayadeen inay tahay gabdhaha wiilasha in la kala sooco ayaa laga wadaa bay leeyihiin waxaa markaa dhexagsa qofku markuu toban jir gaaro inuu baaliq noqdaba oo markaa shaydaan oo hawadii qofku markuu yaryahay muraahiqi noqdo waxa weye isma xakamayn karo waxaa laga yaabaa inuu markaa uu wax faaxisha uu gabdhihii walaalihiis oo meesha la jiifay uu ilaah shaydaan ku diro oo kula kaca laga yaabaa saasaa loo xaaramaya leeyihin dee wax lala yaaban maha umad waxa laga yaba somaalida inay tahdo ma wiil baa nin baa walaashii hogureynaya nabiga ilahi baaba inoo sheegaya in arrintan dhici karto oo laleeyahy hala kala fogeeyo dadkan dhaqanka dhaqankaas in laga fogaado marka arrinta iyadana waa arrin maaragtay u baahan labada hooyaduna waxsaan haddaan soo gaabino marxaladda hore ilmuhu yaryahay inta badan iyada hawsha ku dhacaysa marka ma oran karo doorka hooyada ka muhiimsanka aabahana ma dhihi karo doorka aabaha hooyada waa mas-uuliya mushtaraka qof kasta inuu dhiciisa kasoo baxay ay ku habboonta wayar sheekhana beecada ay ilmaha ku nool yihiin sidee uga qayb qaadataa tarbiyada awlaadda waxay yidhaahdaan alinsaanu ibnu bey'a ilmahakiis wuxuu ku tirsanya beyadu ku dhishma lagu tirinaya adigu ilmaha markuu caawa dhasho ama uu baraarugo ama uu caqli haysto hadduu beyadu marba ku koro caalamkiisu waa intaas isaga meesha ku koray ee ku maarata ku ilfuray wixii lagaga dhaqmo wax kale ma keeni isagoo ma keeni karo moogti wax kaloo ka baxsan soo arag maba ku fikeri karo waxaa hor yaallo arkaya soo maaha marka beyadu waxay leedahay ilmaha weliba aad aad aad aad ayay maaragtay u saamaysaa beyadu waa laba bey oo bey mustaqaroo tan yaroo guriga waa beyad lafteedu beatusra wey beadaas hadday beaad fiican tahay oo saan sheegnay reerku ku wada nool yihiin nolol iyo deganaansho iyo xasiloon iyo isjacayl iyo ay jirto way saameynaysaa saameyn fiican bay saameynaysaa haddii ay dadku saan sheegna dad isqaqabsanayo dhiban yihiin oo maarata aan diintooda ku toosnayna ilmihii way saameynaysaa labada goorba way saameynaysaa hadday xun yihiin xumaantii bay ku saamoobayaan ilmihii hadday fiican yihiin gurigii fiican yihiina wanaaggii bay ku saamoobayaan midda kale bii'adda kalena waa bii'adda kabiira mujtamac bulshada weyntii weeyaan marka ilmuhu marba bulshada ku nool yahay dhaqankeeda wuu qaadanayaa wuu qaadanayaa waxaaba laga yaaba isagoo maxaa la yidhahdaa bayadii yarayda gurigii qoyska kusoo hagaagay oo qoys fiican kasoo dhashay oo lasoo tarbiyeeyey markuu bayadii weyneed u baxo weliba uu gaaro sanadkii waxbarashada iskuulkii loo qaado saaxiibo ku yeesho madarasadii ku yeesho oo macalin oo maarata dhaqankiisa dee uu ka qaadanayo u arko ilin qudwa ilmahan qofkaba weyn markasta dhaqan wuxuu yahay qofka ku daydu isaga u yahay macalinkaas inuu saameeyo saameyn xun waa laga yahay hadduusan macalin multazima ahayn ilmahan la jooga hadday bii'ada liita ka yimaadeen iyo xaafado maarata liita ka yimaadeen wuu ku saamoobayaa hadalla xun buu kasoo baranaya cayib buu kasoo baranaya marka ilmuhu waxa weeye bii'adaas raad weyn bay ku leedahay islaamkuna waa ibnulbii'a la yidhahdaa nebiguna sal alla alay salam waa inoo sheegay in maarata qofka qofku la saaxiibayo ama qofku la dhaqmayo uu saameynayo ayuu inoo sheegay oo wuxuu leeyahay nebigu sal ly salam wuxuu leeyahay xadiise dhowra ayuu nebiga leeyahay arajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum calaa man yukhaalil qofku waxa weeye saaxiibkiisa diintiso kale unbuu qaadanaya marka midkiin ha iska fiiriyo qofka uu la saaxiibayo ha iska fiiriyo marka saaxiibnimada iyo dadka dhex gelayso saameyn buu kugu leeyahay ayuu kugu leeyahay marka xadiisku wuxuu ku sheegay in laga fogaado bay'ada xun iyo saaxiibka xun laga durko dadka fiicanna maaragtay maaragtay lala saaxiibo ama lala dhaqmo ama dee la dhex galo kuwa xunna la iska ilaaliyo xadiiskani wuxuu ahaa almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil arki hore rajul baa layihi lakin waxaa loo jeeda rag iyo dumar baa loo jeeda marka dambe hadda xadiisku cadi waxaa leeyahay almar'u qofku qofku waxa weeyaan diinta maarata qofka saaxiibkiisa ayuu yaa saameynaysa marka ha eego midkiin ha iska fiiriyo cidda uu la saaxiibayo xadiisku intaasuu inoo sheegayaa hadda maanta maxaynu aragnaa innagaa waxaynu tajruba ahaan baynu aragnaa soo maaha haddaynu maanta eegno jiilka ama ilmaha soomaaliyeed mathalan meelkan ayna aadin ee qurbaha ku nool ee dalalka gaalada ku nool ama dalalkan dee islaamka lagu dhaqan ridda iyo balaada xukuma ku nool xaalkoodu aad buu uga duwan yahay xaalka maaragtay ama arrintooda aad buu uga duwan tahay arrinta ilmaha ku nool meeshan shareecada lagu tadbiiqanayo ee islaamka uu ka jiro ee ilmihii de waxba xunoo ishooda ku dhaca iyo wax fasaad bannaanka yaalla ayna arkayn kaas bayadu ku nooleya wax xunoo dhan dad maaragtay si xun u lebisan dad maaragtay waxun ku hadlayo dad un heesa iyo muusig dhegaha ugu jiro dad dhegeysanaya dad darooga iyo sigaarka ama qaad cunaya waxaas dhaqanka ninka ku nool iyo ninka ku nool meel bay dhowrsoon oo maaratay uu afar labaatan saa aadaankii maqlayo maxaa la yihahda uu dugsiyadii furan yihiin dadkii uu arkayay waaweynaa ay dad sunnadii ka muuqato raggii ay yihiin dumarkii xijaaban yihiin ninka bayadaha ku koro macalimiin fiicanoo dee ku tarbiyanaya tarbiyada islaamka hela iyo ninka maanta yurub jooga ama meelaha gaaladu soomaalida u qaxaan jooga cidna weydiin mayn inaga aragnay soo maha inaga u jeedna faraqa u dhexeeya labadaa jiil ama labadaa fil midna uu ku nool yahay qurbaha iyo dhulka gaalada midna uu walaayada islamiya ku nool yahay marka bey'adu saameyntaa weyn bay ku leedahay qofku ilmuhuna meel bey'adu marbatuu ku nool yahay ayuunbuu la jaan qaadaya taasuu la qabsanaya hadday fiican tahayna taasuu u ficnaanaya hadday xun tahayna way xumaanaya way aad buu u xumaanaya markaas marka wax laisbarbar dhiga kara maaha kuwa dhulka gaalada ku nool ee dhaqanka gaalada dhex jooga iyo kuwa islaamka dhex joogaya meel haddii sharcada ilahi lagu tadbiiqinayo ee munkarkii la reebaye macruufkii la isfarayo ee khayr inta badan khayr may wax kale dhegooda kusoo dhacayn ishooda wax xun ayn kusoo dhacayn marka islaamku waxa weeyaan ibnulbey'a weeyaan bey'adiis baa xukunta iyada hogaaminaysa bey'adaas baa hogaaminaysa saameyntaasaa leedahay arka marka qof kasta waxaa laga rabaa marka bey'a saalix ilmihiisna uu raadiyo oo marka matalan dadka maanta waxbarasho uga raadinaya meelahaasoo kale ilmahooda waa ilmo isagu naarti ku tuurayoo kale wey naarti layidhi ka ilaali oo ilmahaaga iyo naarta ka ilaali layidhi isagu leeyahay hoo aabba naarta gal baa laga yaba ilmo yar buu dirayaa ama dhulkaantu deguu ku dhalayaa ama isagoo yar buu dirayaa ama waxbarashu u diraya ilmihii muraahiqo maartay sideed iyo toban jir iyo lix iyo toban jir ayuu diraya xili soo baro dhulalkaasoo kale waxaan leenahay marka taas waa bey'adaasu diin la-aan baa taalla akhlaaq la-aan baa taalla dhaqan xumaa taalla kaa marka oo jooga walaayadka islaamka ku nool ee ilmihiisa ku tarbiyeysanaya ee ku qanacsan waxaan leenahay ilaahay khayr ha ku siiyo khayrkaas ilmahaaga maarata ku dhaq halkaa ku tarbiyeyso berris ay ku anfacaan kan dhulka gaalada geeyey ama maantaba ku sii wada waxbarashaan u dirayaa leh kaana waxaa leeyahay ilahay rafta uga cabso oo ilmahaaga berri waa lagu weydiinaya waa tahay sheekhana ka waran dowrka macalimiinta ay ku leeyihiin tarbiyada owlaadda doorka macalinku waa door muhiim ah muhiim ah inaga inta badan kolle waxaan geysanaa aniga hadeer wax macalimaya waxaasaan inta badan yaan yaanu ka sheekaynaa oo maogtahay xog badana ka haysaa oo xoogaa ka haynaa maogtahay marka waxay yidhahdeen horta marti meel madraso marka la yidhaahdo Mhm.
waxay yidhahdeen waxay ku teegan tahay tiirar asaasiya jira oo lama dhaafaana Mhm.
ardaygu waa tiir isagu waa rugni min arkaan tarbiya weeyaan oo dee madrasad maba la suuraysan karo meel madrasado ilmo ayaan joogin waxa la- cid wax bara meesha ma jiro- madrasad laguma sheegi kara soo maha meena ilmo wax baranaya joogin meeshan waa madrasad ma dhihi karaysid Mhm.
meel aan macalin jooginna ma dhihi kartid waa madraso oo dee ilmo keligoos ma barayaan meel iska farfadhisan maayaan Mhm.
marka macalinku waa tiir tiirarka ka mida sida manhajkuna tiir saddexaad u yahay manhajka la baranayo isagana ilmaha wuu saameyn karaa ama xumaan buu ku saameynaya ama samaan buu ku saameynaya taasuna waa tiirka saddexaad oo muhiimka isaguna ah Ee, bey'adii oo ilmuhu ku noolaay iyo mahawlka wax ku baranayay iyo maamulkiina waa tiir kale oo haddii xagga maamulka ay ka xumaado ilmihii macalinka inkastoo fiican yahay hadduu ida- idaaro fiican waayo way saameynaysaa ilmihii waxay hadda ku daraan oo ku daraan iyadana midda kale calaaqada u- oo tiir kale ka dhigaan calaaqada udhexaysa dadka ilmaha dhalay iyo madrasa udhexaysa oo in qolaba dhinac ka taaganta ilmihii gurigeena laga soo hagaajiyo waqtigiisa lala socdo oo laga warhayo laga warhayo isku xidhnaadaan macalimiintii ama dugsigii iyo isku xidhnaadaan iyo reer qoyska isku xidhnaadaan taasna waa tiir maanta lagama maarmaan oo daruuri noqday oo hadduu intuu madrasada wax lagu soo baro oo kusoo hagaago xaggan ka fasaadana waxba la- waxba maan- mayna- mayna- lamayna imaan wax mayna wanaajin haddii gurigii inta la la hagaajiyo macalinkii iyo bay-aad xun ku noolaadana had- haddana wax- taana waxba mayna hagaajin Mhm.
tiirkaas hadduu baxaan iyadana aad buu dhaawacaya marka macalinka doorkiisa horta waxaan leenahay su-aashaan isweydiinayno Mhm.
oo waxaan isweydiin maxay tahay horta arrintan oo waxbarista ama dadka in wax la baro yaa qudwo iyo inoogu ah tusaale yaa inoogu ah Mhm.
waxaa inoogu ah nabiyullahi maxamed sal alla alay salam khayru mucalimin weeyaan Mhm.
waxaa la yidhaahdaa khayru mucalimin muxamedun wa khayru talaamiidi as- as- saxaabatu macalin adduunka soo marinaya nabi maxamed baa ugu khayr badnaa oo ugu fiicnaa ugu waxbaris fiicnaa arday ka aflaxda ugu fiic- aflaxda oo fiicanna saxaabadii nebiga ayaa ugu fiicnada la yidhahdaa Mhm.
marka eh, macalinku hadduu saa u fekero oo waxaan uu gu- eh, waadifadan uu gudanaya hawshan haya tii nebi maxamed samayn jiray inay tahay uu u fekero oo saa u dareemo Mhm.
macalinka marka waxbaa laga filaya inuu soo saaro dad oo suuban oo diintoodii ku dhaqma oo isaguna uu qudwa xasan u noqdo oo kaga dayda khayrka kaga dayda Mhm.
dacwada eh, shaqadu nebi maxamed qabansa jirna waa dacwada ila allah ilahay dadku ugu yeerjira soo maaha Mhm.
ilahi wuxuu leeyahy waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan waqaala inanii min almuslimiin macalinku inuu muhe- halkaas daaci inuu yahay Mhm.
oo wadifadu hayay iyo hawshu hayay tii nebi maxamed qaban jira sal slam inay tahay hadduu taa dareemi lahaa waxba inagama xumaadeenba Mhm.
dacwadan maxay ka bilaamaysaa oo nebiguba ka bilaamay in qofka caqiidada iyo tawxiidka horta looga bilaabo loo soxo Mhm.
caqiida saxda qofka in lagu maar- dhaq- in lagu dhaqo oo qalbigiisa la geliyo haddii caqiidada ku hagaagto wax kaleo dhan waxa laga yaabaa inay ku toosaan laakiin caqiidadii haddii kaa kaa halowdo waxa kaloo dhan meel kuma geenayaan iyo taqwiyat aliimaan iimaanka qofka in la xoojiyo ilmihii loo naseexeeyo oo de tawjiih iyo maarata macalinku Mhm.
waxaa laga yaaba macallinta maanta jooga inuu yidhahdo anugu dersiga waan baray Mhm.
ayadda wax fidsiiye laakiin inse- inse wax kale xataa ilmuhu soo u tukanayo waxaan xusuustaa annagu madaaris maraan joogna meelahaas waxaan la odhan jiray macalinkii ilmihiisu markuu laba usbuuc madarasada ilmaha la jooga ilma cusbaa la qoraya oo yaryar toddoba jira sideed jira meelahaas Mhm.
bas waxaa lagu leeyahay toddoba eh, t- eh, afar iyo toban maalmood marka ilmahan haysid Mhm.
su-aalaa lagu weydiinaya waxaa laga eegaya ilmaha say u tukanayaan say u dahaa- wayse qaadanayaan Mhm.
say u tukanayaan ayaa lagu weydiinaya magacyadoo dhan inaad taqaano Mhm.
arday wal magaciisu saddex inaad taqaano macalinka intaa laga waayo waa faashil baa la odhan jiray. in la bedelana oo dhaweedo laga laga saaro madrasada waa macalimiintu waxaa maaha inuu anuu darsiga maanta waan usoo akhriyey aniga maxaa usan tarbiyadiisa ka warhayn ardaydii ardadiiba ina ma tukadaan say u siisanaya usan fiirin salaadii maarata marka tukanaya usan fiirin say u tukanayaan hadduu arka xataa iyagoo wax qalday usan u sheegin macalinkaasu macalinka la rabay maaha marka mas-uuliyadda macalimiinta saaran waxaa weeye horta inuu uu madaxiisa geliyo oo ku fekero Mhm.
oo uu is ogaado horta boosku joogo shaqadu haya shaqa ficniya jira horta inuu dareemo Mhm.
nabiga sal sl xadis wuxuu ku leeyahay ina allaha wamalaa'ikatahu waahla samaawaati waalardiina xata annamlatu fii juxriha waxata alxuutu yusalluuna calaa mucalimi annaasi alkhayra xadiiska hadduu macallinku fahmi lahaa waxaan filaya dadko dhan macalimada isku buuran lahay qof kasta macalimaa raba odhan lahaa Mhm.
ilaahay dadkan khaaliqa ee dadkan koonka keenay ee cibaadada naga mudnaa iyo malaa'igtii iyo samada ku nooloo dhan iyo wax dhulalkao dhan ku nooloo dhan xataa quraanshada godkeeda ku jirta quraanshada yarta ah, oo godkeeda ku jirta iyo xataa malayga biyaha ku jiro Mhm.
layusalluuna calaa mucalimi annaasi mucalimi annaasi alkhayra waxay ugu ducaynayaan salaadu luq ahaan waa asala waxaa loo yaqaan ducaa marka waa u ducay u tukanayaan maha waa u ducaynayaan waxaasoo dhan isagay ugu bogaadinayaan waa u ducaynayaan ilaahu macallinkan khayrsi waa u ducaynayaan calaa mucallimi annaasi mucallima annaasi alkhayra dadka ninka bara khayrka bara macalinka dadka khayrka bara intaas waa ducaynaysa hadduu markaa dareenkaas iyo shucuurka dareemi laha macallinku waxaan u malayaa inuusan shaqadiisa ka gaabiyeen in badan oo isxilqaami lahaa siduu ilmahaas u toosin lahaa macalinka waxa weeye maarata inuu ardada waxaa la rabaa inuu noqdo qudwa waxay ku daydaan macallin fulan baasaa yidhaahdaan oo markay arkaan ay ixtiraamaan baa la rabaa oo isaga wax khayr mooyaane shar ayaan ka arag ayaan ka maqlin wax hadal fiican iyo hadal xun ayaan ka maqlin baa la rabaa macalinka sidoo kale waxaa laga rabaa inuu maxaa la yihahdaa inuu arada ula dhaqmo si naxariis ku jirto naxariis ku jirto oo ilmaa u dhibriyo ayaa la rabaa nebigu sal ly salam wuxuu ahaa arfaqu naasi linaas dadka ugu naxariista badan dadka u naxariistu ahaa adiguna macallin baa tay shaqadii nebi maxamed haysaa macallin nebi maxamedna waa arfaqu naasi linnaas buu ahaa marka siduusan nebigu u noqonayn saas muxuu nebigu u noqonaya dee isagaaba ina baro ina yidhi nebigu sal ly salam ina arifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaanah walaa yanzicu min shayin ilaa shaanah nabig wuxuu leeyahay dhibrinta iyo naxariista iyo dadka loo dibacsanaado maarata shay ma gasho naxariistaas shay ma gasho shayga hadday gasho way qurxisaa ziyana u keentaa ziyana shayna lagama siibo naxariista iyo dhibrinta lagama siibo ilaa shaana ilaa qabaxa wuu fool xumeeyaa marka nebigu waa saas inu kaga dayano kelmadiisu ay qiima inoogu fadhiyaan aan ku dayanno ayaa la rabaa macalinka sidoo kale nebigu sal slam wuxuu leeyahay isagu wuxuu leeyahay in allaha caza wajal yuxibu arifqa fi lamri kullihi ilahay wuxuu jecel yahay naxariista iyo isu dhibrinta iyo dabeecu jecel yahay arimahoo dhan arimahoo dhan in laysu naxariisto ayuu jecel yahay rifqana waxaa layihahdaa waxaa yidhahdaa waxaa weeye liinu ljaanib qofka in garabka u raaricisid oo hadal fiican oo dabacsan kula hadashid ficil fiican oo dabacsan kula dhaqantid oo marka marba haddii arrintu ka hortimaado midda sahlan haddii laba arrimood ka hor yimaadaan midda sahlan aad qaadato wuxuuna ka soo horjeeda waxa loo yaqaan cunufka iyo khildada kakanaanta iyo qalabsanaanta ayuu ka soo horjeeda waxa loo yidhahdo rifqu ka soo horjeeda waxaa markaa dhici karta maanta macalimiinteenna markaynu biyadeenna u soo noqonno waxaa dhici karta ama dhacdadoon aragnay la arkay waxaa dhacday macallimkii waxaad arkaysaa isagoo qur-aankii ilmihi baraya ilmihiiba qur-aankii baraya oo weliba akhriyaya qowluhu tacaala aayadan akhriyaed arkaysaa wayna dhacday aayaddii nebiga lagu yidhi haddaad u debci weydo wayba saxaabadu kaa kala yaaci lahayeen fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik maxamed waxaa lihi haddaadan naxariista ilaahay ku geliyey maad kula dhaqmayn raxmadda ilaahay ku siiyey baad ugu debacsanaatay oo ugu naxariisatay saxaabadaada haddaad marka nin qalbi adagoo ka noqon lahayd waa kaa kala yaaci lahaayeen marka waxaad arkaysaa macallinkii oo aayadda akhriyaya gacantana ul weyn oo culus ku haysta ul xoog badan ku haysta ama tuubo weliba bir soo dhexgeliyey tuubo oo caadiya maaha silig buu soo dhexgelinaya oo intuu isagoo ilmihii la dhacaya daalibkii si darba weliba garaacid oo aan cadownimo ka muuqanayso oo aayadan akhriyaya hayadooda akhriya ka waran low kunta fadan qalidbadilaya isagisma dare aayadan macnihi ma fahmaya isleenahay anu kulley marka ninkan aayadan laleeyahay haddaad qalbigooga adkaan lahaa oo naxariis lawaan lahayd kaa tegi lahay ka cari lahayn aayaddiina wuu akhriyaya cagsigeediina wuu dhaqmaya ibnihiiba ul saxun ula dhacaya markaasuu aayaddiina ku celcelinaya marka arrimahaasoo kale waxaa macalimiinta xaqiiqatan aad bay uga fog tahay dhaqankii la rabay ee macallinku dadka wuxuu bari jiray ee nabiyullahi maxamed aan ka barannay siduu ardaydiisa maarata wuxuu bari jiray weligii ma maqlaysin nabi maxamed baa arday ku dilay qsoo baray maba dhici kar maba wax sheegay lama hayo qudwadan ayaanu ah nabillahi maxamed sal slam ilmaha markaan wax barano ilma markaad wuxuu jeclaanaya diintii buu jeclaanaya macalinkiibuu jeclaanaya waxay yidhahdaan qolyahan oo tarbiyada ka shaqeeya waxaa jira waxa la yidhaahdo dabdulfasl fasliga macalinku meeshuu safka fadhiyo dee inuu dabdiyo meesha fowda noqon baa la rabaa laakiin macalimo sibuu u dabdiyaa moogta ama u sugaa safka inuu dhaqdhaqaaqisa iyo iska ficnaado oo deganaado oo ilmihii waxbarashadii sabuuradii wax lagu qoraya indhahood u jeedaan ama meesha wax looga baray macalin waa macalinka sida soomaalida u badan tahay weeyaan ul weyn buu wataa isagoo indhaha intuu casay isagoo miiska bula dhacaya ushii markaasay baqayaan ilmihii markaas safkii waa waa toosaya xoogaa laakiin taas maxaa waa laxdada ama ilbiriqsiga aad usha saarata hadday ka dhaqaaqdo waxay kaa nicmihiin lama arag way ku habaarayaan xataa waxaa dhacda adigoo sabuuradda kusii jeedo wax qoraya jeesadii ku qoraya inay kugu soo tuuraan dhabarkaaga dhuftaan hadhowna aad garan weyda cidda kuso ilmo ay ku wada aamusaan marka macalinkaas lama jecla laakiin macalinka fiican la raba safkiisa inuu tooso oo dabdu safka fiican safka in la sugo nidaamkiisa waxaa lagu helaa oo ugu fiican in ardada la jeclaysiiyo dersiga oo ilbaha indhahooda ay dersiga maray qorayaan iyo maray akhriyayaan iyo maray macalinka macallin maxaa su-aal weydiinaya ay ku mashquulaan oo ay macalinka wax afkiisa kasbaxaya ay kala boobsanaya kii hor qori lahaa sidaasaa lagu dabdaya safka laakiin maanta sidaynu inagu aragno biadeena runtii ilmaha waa ku dhiban yihin ilmaha dugsiyada qoraanka jooga macalimatu waxa aad bay u garaacaan xaqiiqatan aniga waan arkay waa ku dhex jiraa hawshaasa ku dhex jiraa waxa weye macalimintaad ka reebtidna waxaa laga macalinka isagaa kusoo dhaqmay waxaa isagaa kusoo dhaqmay oo lagu soo dili jiray qoraanka macalinkii dili jiray unbuu ka qaatay meel kalena dee halkaasuu kasoo halkaa unbuu kasoo qaatay ina kamana goyn kartid in badan marka in ilmaha la dilo oo macalinka uu dilo dhibaatooyinka waaweyn ay keento maxaa ka mid a waxaa ka mid a horta ilmaha waxaa laga yaaba jasadiyan inaad caaha u keentid baa laga yaaba inaad il ka tuurtaa dhici karta inaad maarata gacan ka jebisaa dhici karta inaad madaxa maarata meel xataa waxaa la sheegayaa dad ilmihii macalimiin dilay la sheegaya macalimiin dilay waxaa ka dhacdaa maqlay meel baa lai sheegay gaalkacyo suu macalinku u garaacay intuu ilmuhu gacanka ka xadho meel tiira ku xidhay uu ushi la dhacay marka daba ilmuhu xawal inuu wiilku meyd yahay baa la arkayba marka horta jasadiyan baa laga yaaba inaad caaha ausan maarata ama waxuusan kasoo kaban karin ilka tuur gacan ka jebi naafa ka dhig taas way dhici kartaa midda kale waxay keenaysaa ilmihii dhibta ka imanaysa waxa weeyaan inay quraankii ilaahay ay ahay dadka inaad jeclaysiisid ay jeclaadaan oo markay aayada qalaan ay dareen dareenka shucuur dareemaad quraanka jeclaadaan inaad ku dirtid waxaan xusuustaa ninkii la odhan jeeda daaha xuseen alfandi waa nin masriya isagoo yar buu indha beeray shan jir wax hasaasa marka macallin baa quraanka u dhigi jiray macallinku marka aad buu garaaci jiray wuxuuna ku odhan jiray markaas yaa dariir yani indhoolow indhoolkow buu hadal xun buu maqashin jiray ninkii isaga ahaa markuu xoogaa weynaaday oo qur-aankii uu xifdiyey oo luuqa carabiyada si fiican u bartay ayuu magaalada qaahirada caasimaddu tegey meel daarul culuum la odhan jiro maaga masar waxaa haystay gaala haysatay niman ingiriisi wax ka dhigaan ayuu tegey marka nin mustashriq ah mustashriq waxaa weye niman gaaloo carabigii bartay diintii bartay oo dadka diinta ka dhumiya moogtahay ninkaasa macallin u noqday macalinkiiba aad u soo dhoweeyey markaasuu u sharxaa markaasuu hadal fiican ku yaa daaha magaciisa fiican ugu yeeraa markaasuu wuxuu allah cadaabad ka soo baxday jannaas waa gasho siiray ninkii moogtay ninkiiba si kale ayaa bahash waa ku dabagedoontay ninkii wuxuu noqday gaalka ugu weyn masar buu noqday gaalka ugu weyn ninkii dhammaa waxaa igu diray buu yidhahdaa macalinkaygii weligii ma ilaawa yidhahda kitaab alayaan buu qoray uu ka sheegay noloshiisa markaas suu macalinka waxyaalo ka sheegay xumaantooda waana dhacdaa macalinka macalinka keenay moogta kan gaalkiina wuu soo jiiday naxariisu u muujiyey wuxuu rabaa inuu diinta ka fasaadiyo aakhirkiina diinta ka saareen markii u dambeysa faransiiskay geeyeen jaamacad la sorbon bay geeyeen naag bay u guuriyeen faransiista diintii marka wuu ka xubsitay waa ka tegey diintii dhan waa ka tegey waa nin saasuu noqday xataa markii dambe xali masar kusoo noqday gabar yar baa u dhalatay wuxuu yidhi gabadha yaan lagaga aasin quburaha islaamka kuwa gaalada ingiriiska lagu aaso lagu aaso marka waxaa waxaa la yidhahdaa halkaa waxaa gaarsiiyey macalinkiisii qur'aanku siduu ula dhaqmay dhaqankii adkaa iyo gaalkan xoogaa naxariis u muujiye dee diinta raba inuu kaga bedesho kiibuu raacay marka macalimiinta waxaa la rabaa quraanka la raba inay jeclaysiiyaan oo ay ku jeclaysiiyaan ilmuhu inuu jeclo xifdiyo quraanka inuu barto inuu fahmo haddii looga dhigo wax adag oo lagu dilo oo markuu dugsigii arkaba u naxo oo qoob gariiro hoy saacad waa imisa isagoo laksaas oo ordiya hoy saacad macalinkii macalinka leh cuntadii ka cararay marka macalimiinta waxaa leena ilaahay ha hadeeyo macalimiinta maaragtay ilaahay ha wanaajiyo iyaguna dhaqan waa isku dayeen bal ha isku dayeen baan leenahay dhaqankii uu ardada kula dhaqmi jiray nabiyullahi maxamed inay wax ka qaataan ayaan kula talin lahaa muddo sanado aad u fara badan ayaa sheekhana macalin soo ahayd oo awlaadda tarbiyanaysay ma jiraan qisas mawduuceena ku saabsan oo muddadaasi ku soo maray oo aad nala wadaagi lahayd xaqiiqatan anigu bidabicat alxaal yani dadka ardada dila maahay macalinkan u noqdo mas-uulna waxaan ku idhahdaa dadaalka ugu badan aan siiyo waxa weye macalin ilaahay ka cabso ardadaas waxaa midna wax meel bay waxaa ku soo maraya ad arkaysaa dadkan ilaahay baa wuxuu ku helaysa caqligooda iyo maskaxdooda waa kala duwan yihiin waxaa la yahay sidaan farahaas u sinnayn baa dadka caqligooda ma sinna muuqaalkeenu soo kala duwanaya qofka si u egyahay baa caqligooda nin meel buu joogaa moogtahay marka markaad qof ilaahay fahamkiisa uusan faham fiican siina iska yara damiina ul ul waxma fahamsiisaa maya lagama yaabo in caqligu kordhiso ama siiso bal wuxuu kasii qaadaa nacayb iyo inuu cararo fogaado wax keliya la rabo in la edbiyo waa qofku markuu isagoo wixii kari kara uu ka cayaaro ama googooyo ama wax kaloo akhlaaq xumaa sameeyo markaa waxaa leeyahay darbu tadiibi oo gacanta in wax lagaga dhufdhufto marka weli waa wata u dambaysa u dambaysa markaad waanada kala quusato aad wax badan u sheegto aad xataa marmar banaanka safka istaajaysid marmar fasaxii u diidid maarata qoraca socon u diidid marka waxyaala badan kala quusato yaa waxaa imanaya xoogaa waxaa la yidhaha darbi ta'diibi ina gacmaha wax kaga dhufato waxa waxaana yeelaynin isaga xanuujinaya gacmaha kale waxaanu badan yahay hadda ushakala dhacda xoogaa ulcaadiyon kurtubiya waxaan waxba yeelayn nabarna ku reebayn dee nebigana wuxuu inoo sheegay sal salam inaan ilmaha la dilin ama qofkaba la dilin waxaa layaha darbun mubarax darbi ku reebaya barar ama dhaawac ku reebaya madaxana iyo wejigan in laga fogaadana waaba xadiis baaba ku yimi wejiga inaad ka fogaato waaba xadiis moogte marka waxaanu soo marnay inta badan waxaan la shaqayn jirnay rag oo reer afghanistan oo macalimiina waxaa xoogaa dabeecadda xagga soomaalida ku dhow yihiin ilmaha way dilaan ilmaha way dilaan markaasaan macalin ka daa markaa wuxuu leeyahay darbu lisibyaani kalmilix litacaam buu kuleeyahy waxaa weeye in ilmaha la dilo waa laga maarmaan sida cuntada milix cusbo uga maarmin saas marka waxyaa soo mareen madaxs la gelisa ormey waxaa diin baad ku hadlisay xadiisna maaha marka waxyaalaas golaa kusoo maraya macalimiin maarata xoogaa iyagu iyagu xagga gacanta ku diran inay ilmaha dilaan xaggaas waxaa isleeyahay dhaqanka reer afghanistan waa iskaga dhowanahay isleeyahay xoogaa iskaga dhowanahay ilmaha way garaacaan iyaguna kiteenna ma gaaraan lakin way garaacaan markaasa macalin waxba u kordhimaysa dilkani darsiga jeclaysii maaragtay sidaa ula dhaqan isagaaba iska jeclaan doona isagaa darsiga kusoo diyaarin doona waaya sheekhana wadamo badan baa soo martay oo runtiina aad inta badan macalinimana aad ka soo martay oo inta badan dad aad wax soo bartay oo soo tarbiyeysay bal wadamadii aad soo martay iyo soomaaliya farqii u dhexeeya xagga tarbiyada awlaadda maxaad nooga sheegi kartaa
waxaan kaaga sheegi karaa adeer waxaan kaaga sheegi karaa horta in mujtamaceena soomaalidu horta waa mujtamac yani kulul casabi xasibu axsaabtu isku kacsan tahay waxoogaa dareenkood maaragtay waxaan tusaale kusoo qaadan karaa waxaan deris le ahaa nin bakistaani lo cabdulkafaar baa loodhan jiray afan cabdilkafuur baa loodhan jiray shaqayn jiray aniga marka wiil baa ii dhashay laba ilmood baa noo wada dhashay annagoo wada degan oo derisa marka ilmihii laba jir gaadheen kii yar wuxuu noqday iska dhiblo waxbuu la jijabinaya waxbuu tuuraya waxbuu marba isaga baa laga celinayaa maxogtay gabar yaroo waxaa la dhalay caaisha liyaw dhalay markaas maalinta dambe waxaan gurigayga shaah kusoo cabaynaa galabta shaah baa soo cabaysaa tii yara isagoo wada oo tii si yaraa wata sita laba jir wey markaa kulley laba waxbaa u dheera laakiin laba iyo wiilaa jirta islahay gabadhii meel bay iska fadhiisatay sidii qof weyn bay meel iska fadhiisatay keyga yarna marna xaggu u booda marna xaggu u booda markaasuu yiri ilmahan maxaa tarbiya wadi wiil moogta kan yar maxaa tarbiyadiisa u lumaysa muxuu samayn waa maxay markaasaan kuni kan haddeer tawjihi ma qaadanaya iyo maarata iyo wax ma fahmiye markaasuu yahay maanaan ku tusaya taysa yare buu maxay Aisha baydo fadhiiso jab fadhiisanaysa kac kaas kacaysa waxaad moodaa qof weyn oo la siinaya awaamir oo marka dhaqanadaas ay leeyihin waa dad xota khaasna bakistaani laba meelood ba waan ku arkay arrintaas dadka suuriyiinta la yidhahdo ilmahooda caawo dhe haddaad deristihin tomar haddaad deristihin shanqar maqli maysid guriga ma nugu noolya mise wallahi inaan garanan maxaa keenaya xaafad waa degantay qaylo iyo buuqi waxba iska akhrisanayaan qof war hawsha iska wataa aad ba waxu jecel waxay mudaaracada iska akhristaan waxbay ku mashquulsan yihiin qaylo iyo wax isku qaylinaya iyo wax wax gargaraacaya iyo ama albaab garaacaya iyo wallahi xaaska marba weydiin saxle reerkii may guureen waa reer caruur badan haysta ka war dhaqankaas deganaanshaha dhinacaas waa reer suuriya iyo reer bakistan baan ku arkay marka dhaqankaasaan ku arkay naga duwan xagga xagga tarbiyada ilmaha way nagaga fiican yihin xaqiiqata way nagaga fiican yihiin oo way nagaga fiican yihiin inagu dheen dhinacaas dadka weyn haddana waa ka gaabinay oo qofkan bini aadamka ama ilmaha yar waktiga inta u badan in ciyaar in la ciyaarsiiyo weeyaan weliba adou yar yahay maaragtay dada uu yar yahay uu ilaa toddoba jirka ka hooseeyo cayaartu waa isagu de waxaa keliya lagu tarbiyanayaaba waxa weeye in la mashquuliyo iyo in naxariis iyo jacayl la tuso hadda wax kaloo meesha yaala mana moogtahay in gacanta loo furo inuu iska cayaaro laakiin cayaar waxa weeyaan waxa layihahdaa muwajaha oo dee ciyaar kharibaada maaha wuxuu ku mashquulo ku cayaaro meel la geeyo kusoo dalxiiso kusoo socdo kusoo nefiso ilmaha yar inuu saacad ka badan maalinta fadhiyo waxa weeye waa shay dhibuu keenaya weliba xagga indhaha iyo aragga iyo xagga maskaxdaba maskada wax ku baran lahaa labada way ka dilaan waa indhaha laga fogeeyo ilmaha laga fogeeyo waxyaalaha la daawado aad loogu yareeyo awqaad mucayanoo kooban oo weliba waxay daawanayaan wax loo doorayo fiicanoo ay wax ka faa'iidayaan uu yahay baa fiican innagoo dhinacaasna waa laynagaga fiican yahay oo ilmaha wakti baa la siiyaa ay ku farxaan ay ku yaro baashaalaanna waa la siiyaa innaguna taas waynaga biyaadeenna way ka maran tahay hataa magaalooyinkeena waaweyn meeshan joogna hadda qorda kama hadlayo magaalooyinka waaweyn ba xataa saa looma samaysna dhaqanka uma samaysninba
waaya sheekhana wax ma nooga sheegi kartaa waxyaabaha ka qayb qaadan kara tarbiyada awlaadda waxaan isleeyahay tarbiyada waxyaal badan baa ka qayb qaadan kara haddii dadka waaweyn laga helo oo inagu saaciidaya ma nagu kaalmaya ilmadu inoo inoo tarbiya fiican maarata aan tarbiyeyno horta saan soo sheegna guriga is haysta ee dhaqanka fiican labada waalidba ay dad fiican oo saalixiin ay yihiin waa arrin inagu kaalmayn karta ilmaheenna tarbiyada haynoo hagaagto bey'adda ku nool lahayna waa arrin inagala qayban kar ka qayb qaadan karta ilmaha tarbiyadooda inay hagaagto waxaa kaloo maaragtay ragga mas-uuliyadda ka xagga tarbiyada ama macalima ha noqdeen ama dee dadka maarata ha noqdeen ducaad iyagoo ku dhowda inay qaybtaas door bay ka qaadan karaan ilmaha maaragtay in wax badan inooga kaalmeeyaan waxaa kaloo jira horag waxay yidhahdaan muqadimaat ama qawaacid muhima jiddan jiddan jiddan oo qofka inuu ogaado ay daruuri tahay waxaa ka mid a horta waxaynu ogaan waa inaan hadda soo sheegnay hadda labada waalid hadday ku baraarugaan tarbiyat alawlaad fardun min fardun cala alwaalideyn hadduu waalidku ogaado waxaan farad tahay sida salaadu farad ugu tahay soonku farad ugu yahay oo beri la weydiinayo inta hadduu dareemi lahaa waa arrin nagu saacidaysa inuu ilmihii inoo tooso oo niman dad noqonaya farad gudanaya ay noqdaan waxaa kaloo isleena waa nagu kaalmaynaysaa inaynu ogaano tarbiyat alawlaad inay tahay cilmi yaxtaaju ilaa daraasatin wa su'aali ahli ikhtisaas bay yidhahdaan waxaa weeye cilmi u baahan in la barto qofna cilmi kuma dhalan moogtahay aduu markaad waxaas guursanaysa ilmo dhalaysa maad maad oqoon maarsa ilmaha loola dhaqmo kugu cusbeed maarta laakiin markaad hawsha dhex gasho waxaana ogaanaysaa inaad inaad inaad inaad ogaasid oo bal kutub tarbawiya eegtid inaad akhridi kartid haddaad mawaaqic tarbawiya oo maarata internetka iyo wax ka heli kartid aad ersiirisid dadka oo arrintan ku takhasusana in su-aal la weydiiyo wasu'aalu ahli ikhtisaas in wax la weydiiyo waa cilmi marka hadduu hor cilmi yahay cilmigu dee inaga waxay nugu soo degi maayo waa la bartaa marka labada waalid in xilis ka saaraan inay bal kutubta iyada tarbiyada laga barto ama mawaaqicda laga helo inay cilmi ka raadsadaan taasna waa inagu kaalmaynaysaa oo dee ay wixii sidii ilmihii loola dhaqma ay bartaan waxaa kaloo inagu saacidaya isleeyahay tarbiyada awlaad waxaa nagu saacidaya inaan ogaano waxa tarbiyada la yihahdo waxa weeye waa muhiimad oo u baahan ilaa sabrin wa anaad tarbiyadu sabr bay u baahan tahay in yar baan hore soo tilmaamay tarbiyada iyo tacliimtu aad bu kala duwan yihin isku midna maaha tacliimtu waa macluumaad iyo waxa la siinayo qofka oo maskaxdiisa lagu shubayo la xafidsiinayo la fahamsiinayo oo wax uu qaadanayo cilmi ahaan u qaadanayo laakiin ku dhaqankeedii waa shay kale oo kaa ka duwan oo aan shaqa ku lahayn marka cilmigii kuu baxo ku dhaqan buu kaa rabaa marka waxay u bahantay arrintaas sabur dheer bay u bahantay waaniga hadda tusaalaanta ku siinayay ilmaha yar markaad xadiiskan labada saddexda kelmadood aad aad xifidsiinaysa waa sahlan tahay yaa ghulaamu sami illaah wa kul biyamiinika wa kul mima yaliika daqiiqad buu ku xifdii karaa laakiin goormuu ku dhaqmi karaa oo mar kastoo cuntada usoo fadhiisto uu bismillah odhanayaa goormuu mar kastoo cuntada usoo fadhiisto uu maaragtay uu midigta ku cunayaa goormuu mar kastoo cuntada soo fadhiisto uu meeshiisa ka cunaya dhinaca isaga xiga waxaa laga inay bilo kaa qaadato bal ayaama iyo usbuuc maha bilo inay kaa qaadato oo habeen kasta gacanta aad ka bidixda isagoo kusii wada aad ka qabato oo bisiga isagoo ka tegay aabe miyaanan kuu sheegin uu ilaawo marka ku celceliska iyo tikraarkaas iyo marka waa arrin u baahan sabr iyo kaadsiinyo u baahan marka tarbiyada waa shay sabr u baahan taasna waa arrin nagu saacaysa ilmaha tarbiyada inaanu tatbiiq tatbiiqino oo ku ilaalino oo ku kormeerno hadduusan ilmaha ilaah bari marka inaad gacmaha ilaah u taagato ilmaha inuu ummad saalixa kaaga dhigo inuu fiican kaaga dhigo waa arrin lagama maarmaana lagama maarmaana oo dee yaa inoogu qudwa arrintaas ambiyadii ilaah iyo dadka saalixiintaa soo maha ambiyadii ba waxay leeyihin rabbi hablii min asaalixiin waxay leeyihiin rabbi hablii duriyatan tayiba way leeyihiin raggii saalixiinta waxaa lainooga soo warinaya ay leeyihiin ilaahu maarata ilmaha iyaga iyo xasaska iyo qorarta cayn nooga dhig baa qur-aanka ku soo aroortay waxaa weeye wa aslix lii fi duriyati inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin dadka waxaa loynoo baraya qur-aanka inoo sheegaya dadka saalixiinta dhaqankooda saa inuu ahaa inagu inaan ka dhaqan laga rabaa marka arrintan waa arrin u baahan ilahay inuu kuu kaalmeeyo mooyaane adigu adigu waxaad xoog iyo xeelad ku keenaysa maaha waayahay gabagabadii kulanka ayaan soo gaarnay sheekhana ugu dambeyntii maxaa lagu xalin karaa mushkiladaha ka taagan tarbiyada awlaadda wallahi xalku waa kay diinteena inoo sheegtay meel kaloo laga raadinayo ma laha xalku waa wuxuu inoogu maaragtay inoogu toosiyey oo inoo sheegay ilaah inoo sheegay rasuulkiisa inoo sheegay ilmaha maaragtay diintooda in la baro dhaqanka islaamka la baro ilaahooda lagu xidho towxiidka iyo caqiidada saliimka maaragtay waxa loo baray u horreeya ay noqdaan oo maaragtay saas haddaynu samayno oo ilaahayna aynu ka barino inuu inoo hagaajiyo ubadkeena inoo hagaajiyo sidii debe raggii saalixiintaha iyo ambiyadii aan ka soo gaarnay oo ay leeyihiin rabbi hablii min asaalixiina ku ducaysanayaan ay leeyihiin wa aslix lii fii durriyatii inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin marka haddaynu waajibka ilaahayna saaray oo ahaa ilmaha inaanu naar ka badbaadino oo waxaa inaga soo maray waxaa lagaga badbaadinaya in wax la baro oo dhaqankiina la baro calimuuhum wa adibuuhum waatuu cali ibn abdaalib inuu inagu tawjiihinayo waatuuna leeyahay qataada ina leeyahay inuu leeyahay muruuhum bidaacati illaahi wanhuuhum can macsiyat illah marka haddaynu ilmaheenna dhaqan islaama inaga arkaan oo qudwo fiican u noqono oo aynu dhaqankaa fiican kula dhaqanno diintooda aynu maarata wax la siiyo ilma aad siiso waxa diintooda iyo adabka xasanka ugu fiican saan soo aragnay marka inagoo intaa samaynayn haddaan samayno inta haddaan samayno isla markaa ilahay la kaashano ducadan aanu ilahay gacmaha u taagano waxaan is leeyahay mashaakilka o dhan waynu xalismayaan ilahay baa raalli inaga noqonaya ilaah baa ajar inoogu siinaya maxaa la yidhahdaa ilmaha aynu ka badbaadinay naar diintoodii ku toosinay rabbigoodii khaaliqoodii barnay diintoodii suubaneed aynu maaragtay barnay edabkii iyo dhaqankii islaamku lahaa aynu ku barbaarinay mashaakilkao dhan biidn illahi tacaala hadday waynu xalismayaan weliba aynu dhaqanka xun gaalada iyo ka ilaashano oo meel ayan ay wax xun ka soo baranayaan aynan u dirin sidaas hadda maanta qaarays dadka ay samaynayaan oo ilmahooda dad aan ilaahay ku xidhnayn oo diintaba ka fog ay u dhiibanayaan waxbar ay leeyihiin waxay u barayaan uma fahmayo nin gaala ama nin oo gaal raaci wuxuu ilmo barayo uu kasoo kororsanaya ilmahaas uma fahmi karo sida ilaahay inidina aynu maaragtay aan waajibkii ilaahayna fari qaadano awaamirtii hogaansano nawaahidiisna aan maaragtay ka joogsanno insha allah mashaalkoo dhanba insha allah ilaahay waanoo hagaagin hagaagaya insha allahu tacaala saasaan isleeyahay wallahu aclam waa hagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh cabdililaah oo maanta martii noogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aanu diradda ku saaraynay mushkiladaha ka taagan tarbiyada awlaadda intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doono insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد